waa hagaagi idaacadda star f m oto gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan aroorihii subanku sudhabada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan usoo xilba dhegeystayaasha aan la wadaagnan saaxib yaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaan saaxiibada leeyahay meel walbaa joogtaan waxaan filaya si qurux badan inaa kusoo wada kaakacdeen sidoo kalena iskaga warqabtaan idaacadda star f m qeybaha dambe saaxiibada si ay kusoo kakaceen ku abariisteen iyo maqalka idaacadda waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan aan soo qabtay iminka wargeyska hore gacanteeda ku jira saa ka dhegeysa wargeyska waa wargeyska standard halkan saaka wuxuu wargeyska ciwaanka kaga dhigay the world dabcan waa dabcan waa wargeyska wuxuu saaka halkan ciwaanka kaga dhigay ciyaartii xalay dhex martay argentina iyo sidoo kale france halkaasi koobka ay ku qaadeen sideed iyo toban maalmood waa sideed iyo labaatan maalmood koobka adduunka dalka qatar ka socday ayaa xalay soo idlaaday dhegeysta waxayna markaasi guusha raacday ninka dabcan inta badan loogu yaqaano majicol mesy waa ninka markaasi mucjisada ah u qaaday koobka iyadoo waqti fog ugu dambeysa dhegeystayaal waxaa cidda markaas dabcan loo kala qaaday sida tartanka u kala socday ciyaartii srareebka aheyd semifinalki finalkii u dambeeyey xalay ahaa dabcan waxaa inta badan halshiga wadanka inta sida ay fifa ku sheegtay waxayna leedahay waa meeshii ugu dabcan ugu wanaagsaneed ee tartan intan intii la qabanay la qabtay midda iminka la diiwaangeliyey wadanka qatar si heer sarah dabcan u maalgeliyey sidoo kalena wax fiican heer sarah uga qabtay kubadda cagta sida uu wargeyska halkan saaka iminka ku tilmaamayo wargeysku wuxuu leeyahay iyadoo aada loo saadaalinayay khubaradaas dhankaas ka hadlo sboortiga ee inta badan leeyihin france iyadoo koobkay sii haysatay haddana talaqumay ku ceshan doontaa iyadoo madaxweynaheeda halkaa ku sugno laakiin ciyaarta xale way adkeed oo saddex iyo saddex ay marka hore isku dhaafooyeen loogu daray haddana dabcan way sii socon weysay oo way kala adkaan weyey ilaa markii dambe dabcan penalti isla aaday dhegeystayaal waxaa laba ay iska cuneen france halka sidoo kalena ay saddex dhashadeen ama ay dheliyeen kooxda marka waa kooxda loo yaqaano ee dhanka france dhegeystayaal waxaa dabcan shalay xalay markaasi qaatay the golden boot dhegeystayaal loo yaqaano waxaa qaaday ninka lagu magacaabo mpape dhegeystayaal wadanka france ofsiga markaasi goolal shalay maxaalay hatrik xilay dhegeystayaal waa saddex gool ayuu xiray laba mid penalta halka sidoo kale mid kale uu laaday ama meel gool marka wax yar in yar uga jirto uu ka laadaya laleeyahay waa tan markaas inta badan dadkay aada u sugayeen talow mampape ayaa qaadi doona koobka ama france ka socoto mise dhanka kale ee argentina ee leonel mesy dhegeystayaal taasi xalaya ku ekeed waa la kala baxay oo laakiin inta badan aad ayaa loo hadalhayaa warbaahinta iyo sidoo kale wargeysyada sida koobkaasi ay u martigelisay wadan carab ah waxyaalihii la qoray waxyaalihi la diiwaangeliyey iyo waxyaalihii markaasi inta badan dadka halkaasi ku sugan waxyaalaha ay halkaasi ku arkeen waxyaalo fara badan ayaa aada loo falanqeynaya iyo sida qaabka ay ciyaartooyda usoo baxeen iyo weliba qaaradda afrika kaalinta ay kasoo gashay iyadoo kaalintii afraad la sheegaya inay kasoo gashay wadanka morocco oo ayada markaasi ka matalayso wadanka afrika dhegeystayaal ama qaaradda afrika raalli ahaade qaaradda afrika dhegeystayaal wargeyska waxaala fara badan saaka faahfaahin kaga bixinaya waa soo qabsan kartaa bogiisa afraad shanaad soddon iyo sideedaad soddon iyo sagaalaad ilaa iyo afartanaad ayuu markaasi faahfaahin iyo macluumaad kala duwan uu markaasi qoraya dhegeysta pape halkan waxaa leeyahay wargeyska isagoo kaga hadlaya waxaa uu la siiyey dabcan waa sida wargeeska saaka halka uu qoraye waxaa leeyahay pape dabcan waa golden ball award waxaa qaada neolel mesy halka sidoo kale golden glove waxaa markaas waa goolhayaha ninka lagu magacaabo emiliano martinez dabcan oo labadaba kasoo jeeda argentina halka sidoo kale golden boot uu qaadayba ninka kasoo jeeda wadankaasi france mpape waa mpape dhegeystayaal inkastoo laakiin wuxuu leeyahay uu ka ciilanaa ama sidoo kale uusan ogoleen in koobkaasi uu dhaafo isagoo juhdi dadaal fara badan u bixiyey sidoo kalena waxaa inta badan lagu tartamaya golden boot oo talo waxaa lalahaa mesy baa qaadan doonaa mise waxaa qaadan lahaa mpape laakiin goolalkii xalay ayuu markaasi looga batay mesy oo saddex hatrig ayuu markaasi ayagoo isla haysay shan ayaa saddex hatrig uu xiray mpape dhegeysta taasi ayaa u diiwaangelisay inuu markaas golden boot uu qato dhegeystayaal waa dabcan waa kabta dahabka dhegeystayaal inta badan ciyaartooyda goolalka markaasi dheliya faraha badan la siiyo dhegeystayaal halkaasa kaga baxo dhanka ciyaar dhanka sportiga inkastoo aan ku fiicnayn laakiin waxaan filayaa sidii wax u jireen aan u sheegay waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysa fanaankan iminkan ima aan u imaada madaxweynaha ku-xigeenka dalka rigaad egeshagwa wuxuu iminka taageero xoogan siiyey wasiirka amniga gudaha waa iyo sidoo kale waa ninka i g ga ciidamada banduulaha ciidamada booliiska dhegeystayaal halka wuxuu leeyahay ragaad egeshagwa waa shalay umar uu ku sugnaa dhanka sinsamburu iyo halkaasuu ka qayb gala wuxuu leeyahay waa ninka ciidanka booliiska ah waa ninka booliiska sarkaalka ah in uu isdifaaco sidoo kale qorigiisa isku difaaco waa mid sharci ah uu leeyahay waa mid markaas qofkiisa nafsadiisa isku badbadin karo dhegeystayaal waa sida markaas madaxweyne ku-xigeenku leeyahay halkan wuxuu leeyahay waa xaquuqdiisa tani waxay dabcan daba imaanaysaa aipoa kadib baaritaano xoogan ay soo saartay iyo tacdiyada xoogan ay geysanayaan inkastoo guddiga kormeera ciidamada booliiska ay tahay ayaa haddana luqunta iskula jiraan oo dabagallo iyo baaritaano xoogan ku haysa ciidamada booliiska iyadoo ay ka sheeganayaan booliiska oo inta badan leeyahay dabcan waa gabadfallo iyo dilal markaasay sameeyeen ciidamada iyagoo adeegsanaya qoorigooda mise xabadooda ay dadka kulayaan halka iminkan dowladdana ay leedahay waa inuu isdifaaca dhegeystayaal waa dabcan waxaa hadda lakala qaadi laya qaabka ciidanka ninka booliiska ah iyo sida uu markaasi nafsadiisa ku difaacayo iyo qofka markaasi ukaca dabcan qofka kale muwaadinka aan sidoo kale hubaysneyn sidee marka loo kala qaadaya halkan waxaa markaas khubarada ka hadlayaan dadka ninka dadka burcadka ah dadka hubka wata dadka doonaya inay laayaan ciidamada booliiska ayaa laga hadlay halka sidoo kalena aipo ay soo saarayso baaritaano xoogan ay ku sheegayso in ciidamada ay dhibaato geystaan dilaan dadka sidoo kalena ay awood u sheegtaan iyagoo quryahooda ku faanaya dhegeystayaal ama quryahooda ku dilayaan taasi ayaa hadda inta badan iska hormaadka xoogan keenaya laakiin madaxweynaha ku-xigeenka shalay wuxuu sheegay in laga doonayo dadka ayna markaasi ay ixtiraamaan qadariyaan sidoo kalena ay la shaqeeyaan ciidamada booliiska sidoo kalena taxgelin gooniya ay sidaan si ay oga badbaadaan mise labada dhinac lisku loo kala badbaado oo dhibaato iyo carqaladeyn xoogan aysan u imaan sida wargeyska bogiisa shanaad uu qorayo tani ayaa hadda hadalhayn xoogan naqanaysa iyadoo loo ogolaanayo in ciidamada booliiska ay isticmaali karaan qorigooda dhegeystayaal haddaan nini u keento madaxu kaaga dhufan leeyahay waa tahay wargeyska bogiisa shanaad saa ka faahfaahin qoraya laakiin ipoa guddiga markaas iyagana kormeenana halkana khayridhaan iyo hadalhayn fara badan ayaa iyagana ka keenayan oo sheegayaan intaasi aan marna la ogolaan doono dhegeystayaal wargeyska boggiisa lixaad iyo toddobaad dhegeystayaal wuxuu saaka halkan faahfaahin kaga bixinayaa kulanka markaasi shanta maalmood ee ku qaadatay madaxweynaha ee dalka ninka lagu magacaabo william samoy ruto oo ku sugan dhegeysa wadanka maraykanka shan maalmood halkaas ku sugnaa waxaa leeyahay the inside the milty billions lacagta faraha badan ee billion dollarka maraykanka oo dabcan afrika loogu talagalay iyo sidoo kale wadankani kenya ayaa inta badan diirada saa kala saaraya wargeeska ka hadlaya labada dhinac xito ay ka hadlayaan wargeeska daily nation sidoo kale the standard wargeeska bogiisa lixaad iyo toddobaad iyo the standard bogiisa lixaad aan aadna dhegeystayaal halkan waxaa markaasi waxda waa madaxtooyada waxay halkan kaga hadlaysa in lacagaha markaasi loo qoondeyn doono ama sidoo kale loo adeegsan doono ballanqaadyadii waqtiyadii ololihii doorashada waxay leeyihiin markaasi shacabka looga ballanqaaday in wax looga qaban doono baahiyada faraha badan dhibaatada iyo sidoo kale dhanka waxbarashada qeybta markaasi digitaalka ah ama qeybta markaasi eladaha casriga inta badan in wax loogu qaban doono lagu taageeri doono dhegeystayaal haslaafaan ayaa sidoo kale ka mid ah lacagaha dadka danyarta ah loogu talagalay in wax loogu qaban karo iyo sidoo kale wax soo saarka wadanka iyo weliba isku filnaanshuhu wadanka inuu heerka gaaro ayaa inta badan warge saako ka hadlaya laakiin lacagtasi faraha badan ayaa inta hadda wargeeska uu ka qorayo saakay dabcan intaan akhrinayay indhahay qabanayeen waxa uu ka hadlayaa uu sidoo kale diiradda saaraya nidaamka ay u doonayso in ay wax ula qaybsadaan mise u adeegsadaan habka iyo dimuqraadiyadda uu isticmaalayo iyadoo dadka khubarada weliba shanta waxaa leeyahay waxaa la socdeen dad markaasi expert dhanka dhaqaalaha ku ah madaxweynaha halkaasuu doonaya inuu ku manajgareeyo mise uu ka dhadhexaadiyo lacagaha bilyonka dolarka maraykanka si toos ah in loo isticmaali karo iyo weliba si toos aan loo isticmaalaynin yacni wax muuqda iyo weliba wax aan muuqanin ayaa labadaba loo isticmaali doonaa sida maalgelinta ee dowladda markaas imikan ay kaga go-on leedahay in wax badan ay kaga qabto sidoo kalena kula tartanto dunida ay noqotona midii dabcan inta badan ugu badneed ee ballanqaadadii ugu xooganeed ay ka gaadhay ama ay ka waday waqtiyadii ololihii ay ku jirtay xukuumadda ruto hadda ayaa hadda waxay leedahay hasla fan ayaa wxulba ku noqon doontaa iyadoo dhanka dhaqaalaha wax laga qaban karo iskaashiga iyo maalgelinta iyo sidoo kale arrimaha wax soo saarka in ay doonayso in wax ka qabto kulankan afrika markaasi looga gol lahaa ama maraykanka uu kaga gol lahaa sida tartan xoogan afrika uga dhex yeelan lahaa sidoo kale wax soo saarka warshadaha iyo weliba in dhanka amniga ayay markaasi korin xoogan ay ka qaataan laakiin hadda waxay loolan xoogan iskugu jiraan wadanka shiinaha oo asagana inta badan galaagal xoogan iyo weliba lacago fara badan deymo fara badan wadamada ku yeeshay afrika hadda loolanka waxay markaasi inta badan ee afrika leeyahay ay doonayeen inay ka dhex faidaystaan wadamada shiinaha iyo sidoo kale maraykanka maraykanka ayaa hadda lacago fara badan billions u ballanqaaday in maalgelin xoogan lagu sameyn doono qaybta markaasi google beijing dhegeystayaal oo kenyaanka inta badan ay doonayeen in ay isticmaalaan qaybta horumarka online-ka ah waxyaalaha barashada iyo weliba manhajka teknolojiyadda dhegeystayaal in inta badan diirada lagu saari doono qaaradda afrika iyo weliba qaasata wadanka nairobi nairobi waa qaasata wadankan kenya sidaa markaas madaxweyneha kaga goon tahay afrika ayaa hadda tartan xoogan markaasi kuwada jirta iyadoo inta badan doonayso in horumar ay ka gaarsiiso ama ay ku gaarto iyadoo dunida doonayso in dhammaan laga wada fiirsado waa wadankani kenya dhegeysa sida wargeyska uu qorayo laakiin madaxweynaha ayaa inta badan tilmaamaya inuu noqonayo madaxweynihii markaasi shanaad oo si markaasi caadi a xilku qabtay kalala wareegay isagoo adeegsanaya ama wadanka adeegsanaya qaab dimuqraadi ah hadda wuxuu leeyahay in markaasi wadanka uu ka jiro xisbiyo fara badan uuna sidoo kale tixgelin doono la doonayo inuu la dagaalo wax waliba dhibaato caqabada iyo sidoo kale dib udhac xoogan ay wadanka ku keeni kara dhegeystayaal wuxuuna sheegayaa in ganacsatada hogaamiyaasha ganacsatada in bisha soo socoto waa bilaha soo socda februaayo in ay markaasi kulan xoogan ay markaasi qaban doonaan kaga hadl doonaan summit oo hogaamiyaasha ka mid ah ama kulan hogaamiyaasha ee looga arrinsanaya dhaqaalaha iyo weliba waxqabashada horumarka dhegeystayaal xuseen maxamed oo dhanka madaxtooyada ka tirsan dhegeystayaal wuxuu halka sheegaya in lacagta dabcan waa kulanka markaasi maraykanka iyo qaaradda afrika oo horaan sidoo kale usii jiri jiray haddana lasii xoojinayo lasii saarayo sida markaasi kenya iskaga gadi karto dunida sidoo kale maalgelin xoogan u samayn karayso iyadoo fiirinayso qaabka trading petna dhegeystayaal mise xiriirka bahwadaagae dhanka ganacsiga isdhexgalka dhegeysta sida wargeyska bogiisa lixaad toddobaad saaka tilmaamaya dhegeystayaal iyadoo isbuucan dhegeystayaal la filayo sidii wadan dabcan xukuumadda weliba qaybta waa qaybta ay sheegtay wasaaradda waxbarashada raalli ahdo wasaaradda waxbarashada sida ay sheegtay sida wargeyska bogiisa laba saddexaad uu qorayo waxaa horaan ay sheegtay in isbuucan dabcan natiijada k c b ama iskuulka waa iskuulka waa iskuulka dhexe ee primariga loo yaqaana dhegeystayaal natiijada lagu dhawaaqi doono iyadoo hadda culeysyo fara badan iyo sidoo kale madax xanuun ay dabcan minkan waalidiinta sidoo kale dareemi doonaan iyadoo lacaga qarashaad iyo sidoo kale macalin yari wadanka sidoo kale ay hadda wajahayaan hadda oo fasalo sidoo kale meelaha qaar aan laga dhisin ayaa hadda waxay sheegayaan ama sidoo kale wargeyska uu tilmaamaya dabcan waalidiinta ma xamili karaan in lacaga hor leh haddana iskuullada lagu daro sida wargeyska bogiisa saddexaad uu qorayo wargeyska olajeedada halkan uu tilmaamayo ayuu kaga hadlayaa iyadoo dabcan iskuullada iskuulo fara badan macalimiinta waraalaha iskuulo fara badan waalidiinta ay hadda la daala dhici doonaan sidoo kale aysan xamili karin in lacag qarashaad taamamka hore lagu daro dhegeystayaal sida dowladda horaan ay soo saartay oo wax dabcan looga dhimi doono qaybta markaasi lacagaha hadda ayaa taasiisan suurtageli karin leeyahay dhegeystayaal iyadoo iskuullada sare ee dabcan national ischoolka loo yaqaano lacaga lagu dari doono kuwa markaasi county lacag lagu dari karo iyo sidoo kale kuwa maalinlaha dheyda lacaga sidoo kale lagu dari doono dhegeystayaal keliya waxaa lacag lagu dari doonin iskuullada sida baahiyada gaarka qabaan dhegeystayaal sida warbixinta halkan uu qorayo hadda waxaa leeyahay waalidiinta waxay sidoo kale ogaanayaan bal natiijada usoo baxdo cunug weliba oo hadda imtixaanka u fadhiistay iyadoo isbuucan la sii daan doono sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ah dhegeystayaal iskuullada ayaa sidoo kale dib loogu laaban doonaa iyadoo xaaladda dhanka dhaqaalaha ee aada u xun tahay ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka dabcan waxaa leeyahay waalidiinta ayaa hadda culeys fara badan iyo qorsho fara badan iyo sidoo kale waqtigan hadda christmaska lagu kula jiro ayaa hadda dabcan iminkan u qoondeynayaan waa hanaan cusub oo sidoo kale qarashaadka loogu talagalay caruurta inay sidoo kale ka dhamaystiraan mise ka dhameeyaan sanadka soo socdo labada kun saddex iyo labaatanka ezekiel mashowga oo wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale isbuuci isagoo kusan countikisii sheegay in risaalta ay soo bixi doonto isbuucan sidoo kalena sheegay in waalidiinta isku diyaariyaan sida ugu dhaqsiya badan ee caruurtooda ay ku gaarsiin karaan kuna ogaan karaan iskuuladooda iyadoo ay u hogaansamayaan nidaamka ay soo saarayaan dhegeystayaal ee waxqabashada iyo weliba horumarinta iskuullada iyo weliba dhanka lacagaha jena diera ayaa markaasi ka tirsan waalidiinta waxay sheegaysaa in fasalka sideedaad sheegayaan in hadda la rajeynayo in arday fara badan sidoo kalena waa dabcan jane andera waxay sheegaysaa in ayada caruur ay u arsaan iskuulada haddana sidoo kale wiilkeeda uu imtixaanku fadhiistay sidoo kale rajeynaya in dabcan u gudbo iskuulka secondariga laakiin wuxuu leedahay taasi hadda ma suurtagelayso lacag la-aan jirto awgeed uma marin jiro inaa iskuulka usii diray waxaan aaminsanahay wiilkeyga inuu wax wanaagsan imtixaanku ka same laakiin haddana waxaan u xaqiijinaya in fooman uu aadi doono laakiin taasi waxay ima sahlayso in iskuulada qarashaadkiisa aan ka bixiyo waa sida hooyadan ay ku leedahay waayo shaqalaan ayaa igu dhacday oo hadda shaqo ma hayo ayay leedahay waxaan ahay dad qof markaas dabcan gacmihiisa ama gacmaheeda ka raadinaya oo la jeeda dabcan inay tahay gabar markaas muruqmaarato ah ay xamaalanayso dhegeystayaal tani hadda waan kasoo horjeedaa oo haddana waxaa loo kacaya ciidda masiixiga christmaska dhegeystayaal sida hooyadaasi ay ku leedahay laakiin dadka oo aragtida halkan wargeesku soo qaaday ayaa inta badan hadda dowladda ku diidan dhegeystayaal lacagaha sare u qaadidooda ayaa hadda waxay iskuuladii bixin jiray soddon iyo shan waxay bixin doonaan afartan kun oo lacag ah oo shan kun ayaa markaasi dowladda ay dul sarto iskuullada sare dhegeystayaal halka kuwa laba iyo toban kun bixin jireen waxay bixin doonaan shan iyo toban kun ama lix iyo toban kun waa kuwa iskuullada dheeyga loo yaqaana dhegeystayaal grade seven ayaa sidoo kale ayadana soo sootaayo ayadana caqabad kale hor leh laleeyahay in hadda waalidiinta sidoo kale dareemi doonaan waxaana qalqal iyo sidoo kale dhanka waxbarashada jahwareer xoogan ka taagnaan doona ayaa laleeyahay wargeeska boggiisa saddexaad ayaa saaka faahfaahin halka ka qoraya saaxiibayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suax wanaagsan meel walbaa joogtaan waxaan filayaa inaad naga dhegeysanaysaan si qurux badan si wacan si wanaagsan dhammaan saaxiibada ah walqadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan suax wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin bal dhegeysaa qadka telefoonka saaka noo daafuraya suax wanaagsan soo dhow waan ka xumahay dhegeystaasi xigaha kalean qadka telefoonka siinaya soo dhow walaan ku salaamaya suax wanaagsan
salaamullahi yuusufa subax wanaagsan adeega iyo dhammaan wariyaashaba waa musa mu'min ismaaciil dhankaas wajeer muusa mu'min ismaaciil haye
alxamdulilahi walaalo wargeyshaas maa insha allah si fiicnaan saa kor u dhacana dhegta ayaan ku haynay
aada iyo aad maqalkayga maqalkayga cad yuusufa waa mid fasiix wajeerina waa xigada sagaashan iyo toddoba dhibic saddex maasha allah waa mid heer saro maxaa hadalhaysaan rewajeer
alxamdulilahi walaalo waxaan hadal haynaa oo maxkamada governaha wida ee xagga jirta ayaan hadal haynaa ayaan kawarsigi doonaa wixii kasoo bixi doono waxaan leenahay ilahi subxaana watacaala abaarahana naga soo bixiy walaalo shukran caafiya inta dhamasina allah u naxariisanayso muusa muumin ismaaciil aad baad mahadsan tahay saaxiib dhankaasi wajeer xigaha kale qadka telefoonka siinaya subax wanaagsan soo dhowo walaalo ku salaamaya halo star f m waan ku salaamaya waa kuma waa ku xuma dhegeystaasi qadka kale telefoonkan siinaya star f m soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
waa cabdi gaarisa cabdiw gaarisa ka waran saaka
waan ku fiican alxamdulilah nabad iyo barwaaqa ilaahay nagu soo toosiyey haye hadala hadalaynta ugu weyn waxaa waaye xalay oo argentina ku faagatay maxaan ku dhaha magaceeda faransiis haye oo ka shukran cabdiw aad baad umaadsan tahay gaarisa dhegeystaasi wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa maxamed cabdullaahi barquuga maxamed cabdulaahi soo dhowow waan dhowahay waa laadanay ilaahay si uu talagalay wax kala u kalsoocaan waa sax ilaahay noo doon ugu barki waa iska barwaaqansan wax dhib ima jiro waxaan xagis iyo biyi toga keenay waxa col xanuun dadku sheegan waa maqlaayay aada iyo aad waa iska ladana suudi kale nabad baa ku bari shukran waa hadlayntana maxaa waayo aslafaan oo layiri ninkii shan boqol la siiya markuu iska celiy shan waxaa loogu shan kala lagu diray kun baa looga dhigay oo been noqotay yah
aslafaan haaslafan ah aha ninkii shan boqol la siiya markuu iska celiyo laba afar iyo toban beri dhamaad ha shan kaa lagu diray laba kun baa looga dhigay baa layiri haye yaana been bay noqotay shantii baa lala hortaagay dadka aad baad umaadsan tahay idaacada star f m aad gobolka uqeybra dhegeysanaysaa saaxiibada xigaa kale qadka telefoonka siina star f m soo dhowow
oo ayo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu maxamuud daahir dhaqane soo dhowow waan dhowey walaalo see tahay waan roonaay ugaas haye wax wanaagsanaan ku leeyahay marka hore shukran
alxamdulilah ilaahay mahadle nabad baan kusoo kaxkaxne mhm wax hadal ha- dhibaato hadda aan maqalne ma jirto intaan la hadalne haye waa adduunya duwax gadaalka imaan doona ma ogno sax marka alxamdulilah dee dowladda maanka qabarsi weyn hadalahay kale ma jiro masalaani waxaan leenahay garoobihi meesha ku bateena dhulka garoobiha hala saaxiidiyo baan leeyahay goroobo masalaane ku wateen oo la jeedaa garoobiya aad bay u bateen masalaane mise gaarisa county waa ka selana gaarisa county ha sax marka waa in wax loo qoondeeyo marka ayagana lagu daro dadka baayaha gaarka qabo oo aada iyo aad marka gaarta markaad tagto gabdho badan ba waxaa arkaysa caruur korinayin oo iska rafaadsan haye
markaas adduunka duwa sidan iska noqtay ha
dhaqaalahan waan wada leenahay ha loo qoondeeyaan dhihi lahaa Eh, dadkaas ayagana baahida gaarka lagu daro aada iyo aad gabdhaha dee wax wax may wataan mise
ya aad iyo aad u wansan tahay maxamedow shukran Alla mahadsan.
Hello.
waa ku salaamaya calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Haa, waxaan joogaa dhanka balambala oo jarajara jarjara ka waran saaka waan fiicana jawi wuu degan yahay haye
badal haynta waan iska fiicanay abaar ma ogiya Mm.
marka usbuuca niyaa wuxuu soo baxay ilmaha imtixaankooda mise mar kale waxaas ayaan dhiga dhawanaayeen usbuucan usbuucan dhagiiso
kheyr baan u rajaynaa ilaahay wax fiican oo waalidiinta ku farxaan baan leeyahay allah hasiiyo.
Shukran.
Assalaamu calaykum.
aada maadsan tahay ree jarjara waan salaamayna xigaha kale qadka telefoonka suwax wanaagsan soo dhowow
wanaagsan oo wacan yuusuf oo waa salaad gurdoon isli sri salaadoo weli waa ku dhegtay soo dhowow
maasha allah ma- ilaa january waan la joogaa hadii alla yidhaah ilaah idinkii soo dhow saaxiib
aad iyo aadaan u dhowaa bo wax dhiba iyo wax bataamaana maqal intaan ka warqabay asxaabta aan ismaqalnay qodobka hadalhaynta ayaa ugu xiiso badan tahay mhm maadaama lasoo gabagabeeyey dhacdadii koobka adduunka aada iyo aad
xalay anoo bedelay Mm.
dasoore saxaaba aad la fiirsanan oo angaar xataa ka qaybtay aada iyo aad marka een, aad iyo aad argentina ku dagaalamaysa inay mar saddexaad qaaddo waa u- waa u suuro gashay yeral messi oo ninkaa muddo dheer ay isku taagnaya isna inuu reebo mhm maaragtay rabayna waa u suuro gashay waxaase ila yaab badan Mhm.
Een, intaan ka warqabo inta badan aniga kubadda cagta waa sideedda markii lasoo gaaraan fiirsadaa marka sagaashan iyo sideedda ayaa ciyaar shumaasadaan la faransiiska talyaaniga ugu dambeeyay magaalada muqdisho ma fahan Mm.
waxaase la yaabay taageerayaasha faransiiska mabda'a ay wateen xalay Mm.
oo ah in ay m- miisi in la reebo keliya u taageerayeen faransiiska ha sax marka taasaa aada loo hadal hayo Waa Shukran.
sheeko aada dhiyaab badanay noqota aada dad maadsanta salaaxib salaad gurdoon isli iyo ayuuna lala joogaa xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow waa ku salaamaya
halow waa ku salaamaya magacaaga
magacayda waxaa la yidhahdaa xarad qaawane
xaarada halka ku sugan tahay
xarad yuusuf baa la yidhahdaa wax ku magacdheera xarad qaawane war halka ku sugan tahay xaaradow
waa waxaa joogaa sarif sarifaa jooga sarif wajeer Ka wa- wajaar baa xisaabtana wajaar south waay sarif waa- waa dhajabul agteeda ka waran waa isla wajeertii ka waran hayi kala qaadine ka waran saaka sarif sarif saaka waa waa nabad baa ku barine haye Eh, networka aad iyo aad noo dhibaaya haye Eh, marka waa fiican annaga xoogaa roob waa helna magarad aada iyo aad isku guur badan dagoodi garra adduun ilaah aad baad mahadsan tahay shukran uu mahadsan yahay een, dhegeystahaasi sarif aan salaamayna waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tabana gaarisa gaariso ka Gaarisa.
gaariso ka waran saaka way degan alxamdulilah haye boqolka boqol aad baan u fiicannahay aada iyo aad marka laba gabdhood baan rabaa saas meeshan inaan ka salaamo markastoo dhaan maxaa adkayn maana maqalin haye
codcod axmed tabane iyo xaawa xirta oo degan buula raxma waxaan leeyahay barwaaqo iyo caafimaad insha allah Shukran.
Intaasi dhammaanna maxaa leeyahay maalintaadii macnaa aad baad mahadsan tahay maxa- een, ninkaasi uu mahadsan yahay maxamed xigaa kale qadka telefoonka siinaya soo dhowow cali gedi karbuuna
alxamdulilah waa fiican bagad haye
abubakarka aad buu fiican yahay waa sax
horuxii meel odhaan jira maanta aada iyo aad
iyo aad buu fiican yahay hadalaalka waa un ciyaarta xalay haye faransiiska iyo dhacmartay sibir sax
argentina aha
laakiin waa fiican alxamdulilah shukran star f m soo dhowow
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa ama dheer waraaya jooge cumar cumarow soo dhowow
alxamdulilah alxamdulilah waan awa bariga nabad waa intaan ognahay waxda dhaga aysan xanama aana maqlin nuuna ma ka soo wareegtay
kalmuunda waan kasoo wareegay hadda meel baan ka- yaan ka hadl- yaan- yaan dhammaadaaye haa alxamdulilah jooga waa degan yahay alxamdulilah saaka nabad baa lagu baryay waxda jirka ku haray dadkeeda kuma dhacin qabaa cabdi cabdi saaba iska jiraaye aada iyo aad duqe maxamed naag ka waran
maxamay waa xalay wuxuu yiri waa xanuunsaday saakin masajid markaan isugu tukana waraaquu sheegana yarka wuxuu ku yar xanuunsaday aad iyo aad
alxamdulilah alxamdulilah adka intaan ognahay waxada jiifka ku haray lama sheegin waayo haddii waa magaalo yar wey wey weynaatee
aad iyo aad shukran
alxamdulilah alxamdulilah waa nabadii guul iyo rajo aad baa u mahadsan tahay cumar dheere uu mahadsan yahay waan abtiyey ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiib al dhammaantiin subax wanaagsan meel walbaa joogtaan taarikhdu saaka waxay ku beegantahay sagaal iyo tobanka bisha labiyo tobnaad disembar sanadda labada kun labiyo labaatanka waa maalin isniin ah xaaladaha dalka dhegeystayaal arrimaha siyaasadda barnaamijka ku eegnaa dhegeystayaal barnaamijka alaba waxaa halkan ka dadiyaa yuusuf bakat adigana dhegeystay qeybaha dambe fursadda kuu siyaasi aragtida fikirkaada aad igu dhiibatay barnaamijka markaan qodobka barnaamijkan kuu soo bandhigay dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aan saaxiibada leeyahay intaana barnaamijka dhegeystayaal aanu sii gudagelin faahfaahintiisa iyo macluumaadka saakan dhegeystayaashan u wado bal marka hore iyo ogolada dhegeysan inaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ah waa dabcan waa shirkadda u n c r geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneed ee abida muddo afartan sano ah ilaa iyo horaantii sanadkan labada kun labyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadkuga abaartu saameysay ay u siiyaan gargaar qoxyuskii abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse u n c r waxay iminka la daaladhacaysaa baahida sida wax oga qaban lahayd geeska afrika ay dadka iminka wajahayaan unhcr ayaa kaashanaysa shirkada isgaarsinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bong appoint loogu adeegsado ama loo adeegsado kajawaabidda abaarta daran ee wadanka markaasi ka tahay weliba tanka geeska africa dhegis mala socota in dhibcaha bong appoint aad ku caawin karayso qoysaska abaartu saameeyeen unhcr waxay doonaysa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ee waxayna aada u saameysay nolosha caruurta dadka waaweyn dadka hooyada dhalaanka hooyada xamliga iyo sidoo kale hooyada qulaca dhegisal abaartu waxay baabaysay ehelkooda hooye iyo wax weliba ay markaas inta badan ay intifaacsanayeen dadka dhegeystayaal abaartu ay ku keentay muddooyinkii ugu dambeysay waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadi hoy dhegeysa waxaad caawin kartaa qoysaskii abaartu saameeyeen adigoo adeegsanaya dhibcaha aboonka point ee safaricom fadlan ku deeq dhibcaha aboonka point ee dadkii abaartu saameysay hay-adda unicr waxay imikan waa hay-ad caalami ah sidoo kale doonaysa in xaaladaha iyo abaaraha ay wax badan dadka markaas iskaga kashadaan waxna lagu qabto dhegeysa waxa lagu leeyahy iminkan qaraac xidig hal laba lix afar gees ama waa xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash kadibna waxaad bixinaysaa inta adag markaas ugu talagashay ee dhibcaha iyo aboonka boyd waxaana ku diraysaa lambarkan saddex laba sagaal saddex todoba sideed lambarkan ayaad ku diraysaa dhegeystayaal marka hore qaraac dhegeystayaal hal laba lix afar gees kadibna ku dira bonka point kadibna intaad doonayso waxaad kusii diraysaa lambarkan saddex laba sagaal saddex toddoba sideed kadibna account numberka waxaad qoraysaa star f m dhegeystayaal maantaba aan wax u qabano aan u gargaarna dadkeena dhegeystayaal aan kugu sii dara dhegeystayaal intaan qodobada barnaamijka aan sii gudagelinaya dhegeysta ma socota in islaamiya college waana college caalami ah waana college markaas iminkan lagu talagalay ardayda jaamaca ardayda markaas iminkan iskuullada sare ee secondaryga kasoo baxay wax badan hadda ay ka faaideysan karaan koosaska diploma iyo koosaska certificateska dhegeystayaal qeybta becsharada ama ganacsiga dhegeystayaal ee business studieska horumarka waa development studies iyo sidoo kale information communication technology ee i c t dhegeystayaal waa sidoo kale waxay ka baran karaan koosaska ingiliish carabiga swaxiiliga frenchka iyo sidoo kale luqadaha kale iyo weliba kuwa sign languageka loo yaqaana dhegeystayaal waana iminka hadda waxaa dabcan la doonaya waalidiinta inay dabcan u dooraan iskuullada ugu wanaagsan ee wax ay ka baran karaan iyadoo uu ka diiwaan gashay iskuullada farsamada ee technical loo yaqaana dhegeystayaal waa tababarada farsamada iskuullada ayuu ka diiwaan gashan yahay iskuulkan ama collegekan islaamiya college ee nairobi ku yaala dhegeystayaal haddaba iskuulkan waxuu sidoo kale uu sheegayaa in lacagtiisa ay tahay mid qiimo sidoo kalena ay awoodi karaan waalidiinta iyo ardada inay doonayaan kuwa doonayaan inay wax badan ka faa'iidaystaan koosaska ay aada ku jecel yihiin waxaa sidoo kale collegekan ama islaamiya college uu la leeyahay cilaaqaad ama sidoo kale wada shaqeyn uu la leeyahay kenya methodist university kemu ama jaamacadda kenya methodist loo yaqaana dhegeystayaal taasoo oo qeyb markaas iskaga shabahaan ama sidoo kale ay bixiso sida leadership and professional management business management hospitality and tourism ama tourism dhegeystayaal hair and fit therapy waxay sidoo kale ay bixiyaan international computer digital literacy dhegeystayaal haddaba isdiiwaangelinta way socotaa dhegeystayaal waxaana ay socotaa ilaa labada ilaa iyo waxay labada bisha koowaad ee january bisha soo socoto dhegeystayaal oo bisha koowaad ee labadeeda ilaa toddobaad ee toddobaad ay sii soconaysaa halka sidoo kale fasalada ay bilaaban doonaan sagaalka january dhegeystayaal ee labada kun saddex iyo labaatanka koosaska waa kuwa markaasi ka diiwaan gashan guddiga qaran imtixaanada neek iyo sidoo kale jaamacadda kemu oo markaasi tahay mid markaasi madaxa bannaan dhammaan waxaa markaasi loo sheegaya dadka kuwa daneynaya kuwa doonaya in ay markaasi qayb ka noqdaan mise caruurtooda qayb waalidiinta ay qayb ka noqdaan islaamiya college waxaa la sheegaya in labaatanka culuga ugu hore ay markaas loo sameyn doono waa labaatanka the first twenty ama the first twenty student waxaa loo dabcan la siin doona discount oo labaatan boqolkiiba ah ama labaatan twenty percent ayaa discount loo siin doona waalidiinta islaamiya college wuxuu markaasi ku yaalaa wadada markaasi dheer ee ngara oo dhanka park road nairobi dhegeystayaal islaamiya college waa iskuulka markaasi ugu wanaagsan ee wax bixiya tayada macalimiin waa dabcan macalimiin taya leh sidoo kalena baraayaal taya leh iyo sidoo kale manhaj markaasi dhammaystiran dhegeystayaal haddaba wixii faahfaahin a fadlan kala xiriir lambarkan eber toddoba sideed sagaal konton labaatan iyo kow toddobaatan iyo kow dhegeystayaal lambarkan kugu celi markan islaamiya haddii aad doonaysa faahfaahin iyo macluumaad dheeri ah fadlan kala xiriir lambarkan eber toddoba sideetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow dhegeystayaal mar kalen kugu celi waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow dhegeysta lambaradaasa si toosa ugala xiriiri kartaa haddii aad u baahan tahay macluumaad ku saabsan islaamiya college dhegeystayaal bal iminkan dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka qibir saaka iyadoo dowladda ku saari doono waxyaalo fara badan ee ku aadan bal nidaamka iyadoo oo aan ka soo hadalnay muddooyinkii ugu dambeysay habka nidaamka siyaasadda ee gobolka dhegeystayaal waxaan kasoo hadalnay qeybta dhalinyarada waxaan kasoo hadnay fahamka siyaasadda gobolka bulshada imika laga doonaya inay lahaato waxaan sidoo kale kasoo hadlay dumarka iyadoo u dambeysay aan dhalinyarada kasoo hadalnay maanta dhegeystayaal waxaan barnaamijka iminkan siyaasadda qeybta gobolka waqooyi bari ee weliba fahamka siyaasadda aan doonayna bar inay waa garaadada iyo waxaa laga doonayo ama duqeyda waxgaradka inta badan ee dadka hadda noqonaysa kuwa la dhaliilayo kuwa markaasi la sheegayo inay si wacan si hufan oo sidoo kale siyaasadda aysan u lahayn haddaba dhegeyste maxay siyaasadda ka fahamsan yihiin dadka duqeyda ah dadka garaadada dadka imikan dhammaan dadka ay wada smaadaan siyaasad la-aan aysan socon karin maxaa ay imikan dheer yihiin dadka kale maxay fahamsan yihiin ma jiraan waxyaalo qaar oo dadka aysan fahamsaneyn dadkana u arkaan inay ku qaldan yihiin garaadada ama dadka dabcan cuqaasha ama duqeyda dhegeystayaal oo inta badan dhaleelo fara badan ay kala kulmaan dhegeystayaal haddaba taasi saaka isdulstaagi doona dhegeystayaal hadday suurtagal u noqoshana cabdirashiid ayaan qadka telefoonka soo gorin doonaa si arrimahan bal waxa ay ka jiraan waxa ka qaldan iyo waxaa saxan iyo waxa markaas ee meelo fog ay kaee ka fiiriyaan duqeyda aan eegi doono dhegeystayaal bal dabcan garashada ee fiyow iyo fahamka siyaasadda waxay inta badan u baahan tahay in qof kasta oo muwaadin ah wuxuuna u kala socon karaa meesha dabcan uu qofka uu gartiisa ku goonayo mise uu kala garan karo sidoo kale diiradda ku saari karo iyo halka wax oga imaan karaan dhegeystayaal waa nidaamka keliya ay marka inta badan ay fiiriyaan duqeyda laleeyahay waana nidaamka keliya ay wax badan ku xaliyaan iyadoo meelo fogfogfog fiirayaan ay fiirinayaan muwaadinka inta badan qofka markii laga soo tego duqeyda ayaa haddana waxaa leeyahay udub dhaxaad u tahay oo tilaabo ma la qaadi karo ilaa markaasi odayga mise waxgaradka ama garaadada ay halkaasi ka maqan yihiin haddii markaasi shirka uu halkaa ka socdo oo odayga beesha ama odayga qoyska mise odayga dabcan gobolka uu halkaasi jirin dabcan waa tan ugu adag ee soomaalida inta badan ee siyaasadda dabcan lagu wadi karin wuxuuna kala soocaa sidoo kale kala saaraa dabcan birta uu u saaraa birta kale qofka siyaasadda wadankiisu ay sida xeeladda markaasi u socoto iyo sida u wareeganayso inta heerkeeda ay gaarsiisan tahay sida olajeedada ay ku qaadayeen isbedelada guud ahaan dhanka markaasi markaa ka firino ka dhacayo adduunyada ayaa inta badan waxaa leeyahy haddana duqeyda waxay fiiriyaan bal sida siyaasadda isku horogayso wadanka ee gobolka dhegeystayaal markaad u fiiriso gobolada kale dhegeystayaal waa tan hadda keliya ujeedada ay ku fiiriyaan in dadna ay ku reebaan dadna sidoo kale ay kusoo qaadaan iyadoo fiirinayaan iyo sidoo kale u eegayaan xaaladaha iyo danaha ay bulshada dhexdooda ay markaasi ku jirto dhegeyste laakiin inta badan waxaa leeyahay waxaa looga hirmaadaa keli ah lagu dhaliilaa in markaasi shakhsiyaad iyo dana gooni ay ka wataan inkastoo laakiin mararka qaarna haddana ee la afduubto oo sidoo kale marka qaar la jahwareeriyo taasina keenta in mararka qaar ay gartooda iyo weliba go-aankooda ay ka hoos baxdo oo meel qaldan ay aado inta badan si ulajeedan dabcan ulajeedada maanta aan hadalkan ama hadafkan ka leenahay aanu u gaarno waxaan dabcan doonaynaa bal xaqiiqada iyo dhabta waxyaalaha dadka bulshada aysan ogeen garaadada ama sidoo kale cuqaasha ama dad duqayda wax badan ay og yihiin ayaa jiraan haddana bulshada aysan ogeen markay arrimahooda ama kulamadooda mise geedka ay fadhiisanayaan kaga hadlayaan xaaladda siyaasadda iyo weliba gobolka midda halka diiradda lagu saaro halka ay sidoo ka bislaan karto iyo sidoo kale sida lagu qala qaadi karo nidaamka siyaasadeed iyadoo haddana inta badan bulshada iyo weliba dhallinyarada ay aada u dhalinaan kuna sheegaan mid markaasi mowqifkooda uusan caddeyn oo dabcan odayaasha haddaba taasi ulajeedada saaka ayaan ku ogaan doonaa bal waxyaalaha inta badan duqeyda ay og yihiin haddana dadka ay iska indhatirayaan ama sidoo kale ay waxba ka ogeen fahanka siyaasadda ma aha mid hadda markaasi soo bilaabatay dhegeystayaal ee duqeyda laakiin fahankooda waa mid aad u sarreeyo oo sidoo kale go-aanadooda inta badan meelo fogfog ay ku fiiriyaan balse ay sidoo kale xindaabkooda u ku ekeen goobta ay fadhiyaan balse ay fiiriyaan ishooda meelo fogfog ay qabanayaan iyo inay qofka markaas inta badan ay akhristaan laakiin mararka qaarna waxaa loo kala qaada in lagu kala xasiliyo in lagu kala xasiliyo dadka in lagu kala xasiliyo dhegeystayaal dadka meelaha isla degan sidoo kalena lagu lagu kala nafiso siyaasadda iyo sidoo kale in isdhexgal xoogan ay dadka ay inta oo inta badan ay ka dhex shaqeeyaan haddaba aan dib u miclisano firana dhegeystayaal bal wareega siyaasadeed ee heerka ah ee markaas ulajeedada laga doonaya inuu ka gaaro isbedelada guud ee fahanka ay siyaasad ahaan ay ka dhacaan dunida waxyaabaha hadda khaasatan dunida markaasi ka taagan inta badan qof waliba wadankiisa mise magaaladiisa mise dabcan kawntiyadiisa waxaa inta badan ka soo baxa duqeey ama goxgarad ama garaado weliba inta badan u badan gobolka iyo sidoo kale guud ahaan wadanka kenya aan ka hadlayna waxaa kaloo soo galaya la socodka iyo weliba la jaanqaadka xalka ku sugan ee inta badan la doonayo in bulshada ay u fahmaan wax dhaxalgal u ah ama wax ay ku dhex noolaan karaan inta badan dhibaatooyinka haysata sidoo kale looga saari karo waana qaabka dabcan inta badan usoo dhireeriyaan sidoo kale ogaadaan isla jexjeexaan duqeyda kadibna isku raacaan iyagoo markaas laga yaaba inta beelood ay ka kooban yihiin in geedka ay ku wada fadhiyaan kadibna qole ee intaas isku raacdo qolana ee intaas isu raacdo waa haabka ay wax ku go-aamiyaan ama ku go-aamiyaan dhegeystayaal haddii ay tusaale ay ka kooban yihiin sideed mise ay ka kooban yihiin toban mise laba iyo toban ay ka kooban yihiin haddii sideed isku raacdo waxaa inta badan markaasi raacaya tirada inta badan ay u badan tahay halkaasoo lagu tixgelinayo tirada duqeyda iyo weliba suldaankooda iyadoo sidoo kale ay sii kala baxaan suldaanka garaadada boqorada dhamcaan waxyaalo fara badan ay u kala baxaan waana sida ay siyaasadda ay ku kala socoto gobolka waqooyi bari markaad fiiriso inta badan siyaasadda waa tan isbuucyadii aan kasoo hadlaynay dhegeysan waan isbuuci labaad ay noo sii gelaysaa iyadoo sidoo kale ay noo sii dhiman tahay bal fahanka kale ee siyaasadda iyo weliba culammada way noo dhiman tahay laakiin hadda saaka garaadadan ka hadlayna iyo duqeyda waxyaalaha inta badan ay u arkaan in xal ugu jirto sidoo kalena ay nabad ugu jirto sidoo kalena u tahay mid arrimahan lagu jeexjeexi karo lagu gudbi karo xaaladaha iyo caqabadaha ee gobolka ka taagan islamarkaana wuxuu si fudud markaas u lafa guraan dhibaatooyinka dee dabcan deedna wuxuu dabcan inta badan ay baadigoobaan ay baadigoobi karaan sidii loo heli karaa xal waara oo wax markaas ku ool ah noqon karana bulshada dhexdeeda wuxuuna qofka qofku codkiisuna uu ku biiran karaa inta jecel inta waddankooda wax u qabtaan laakiin haddii garaadada inta badan ay soo dhex galaan in markaas dadka ay kala doortaan sidoo kalena ay kala qaataan laakiin inta badan waxay haddana dadkooda ay ka dambeeyaan sida cuqaasha ama garaadada ama sidoo kale duqeyda waxyaalaha ay qoysaskooda ama dadkooda ay ku jihiyaan kaasu inta badan dhahdaan ninkaas laisku raacay waa in ninkaas la qaato taasi inta badanna tixgeliyaan gobolka qoyber markaa fiiriso wuxuu ku leeyahay warqadan waxaa soo saxiixay odayga cidda ama odayga reerka ama qoyska boqorkooda mise qoyska dabcan ayaa soo saxiixay taasi micnaheeduna ula jeedo in ay dabcan kala dambeyn iyo tixgelin halkaasi lagu tixgelin oo sidoo kale aan la socon karin la-aantiisa haddii odayga dabcan waxyaala qaar uu ka dhaco dhibaatada xaaladaha ee dabcan bulshada dhexdooda inta badan ayaga haddana xal u raadiya oo dadka haddana ka dhex shaqeeya si nabad markaas loo helo haddii oday halkaas uusan jooginna dabcan dabcan dadkaasi meelle ma gaaraan waa inta badan sida lagu tilmaamo waa mid dabcan oday dabcan waa loo baahan yahay laakiin haddana bulshada inta badan usoo jeedas u soo jeesatay ayaa keentaa in la liido sidoo kale markii dambena loo baahdo dhegeysta waa mid aan isqabanaynin dhegeyste haddii hadda aan markaas markay imaato siyaasad aan doonaya inaan ka tillaabsado markay dhibaato soo boodana ama waxyaala mag ama dhiig dabcan ilaahina noguma keene markay imaatana aan odayga daba orto mise duqi aan daba orto waa waxyaalaha inta badan dabiicigiiska ah waxyaalaha inta badan soo baxaan waxyaalaha inta badanna dadkaysan ka maarmin haddana waxyaalaha dhaliilada way iska badan yihiin bal inta badan waxaan doonaynaa saaka bal in iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan inay dhegeysanayaan iyo duqey aad u tiro badan ay dhegeysanayaan weliba laga yaaba in ayaga garta qayb ka yihiin garta la goonayo garta ee dhadhexaada ka yihiin waxyaalaha lasoo qaadanay waxyaalaha fahanka waxyaalaha bulshada dhexdooda inta badan ay xoog ogaal u yihiin haddana maxaa diidayaa in aan saaka bal waxyaala fara badan aan ka ogaano bal fahanka siyaasadda intay ka joogaan intay ka leeyihiin maxay siyaasadda ka aqoonaan ama aqoon u leeyihiin sidee iskugu taxallujiyaan sidee markaas iskugu barbardhigaan siyaasadda doorkeeda ay gobolka iyo tan ayaga ay wataan ay wax waliba ay kusoo qaadaan maxaa markaas u kala qaldan amase qaladaadka faraha badan inta badan lagu tilmaamo halkuuna ka imaada ayagoo inta badan u muuqda kuwa markaas wax doonaya inay hagaajiyaan bal kobcinta waxaa asaasiga u ah weliba halku dhiigga markaad fiiriso aragtida dhammaystiran ee dhanka markaad fiiriso garaadada ee qorshaha qotada dheer ay fiirinayaan iyo dareenka mas-uuliyadeed inta badan saaran iyo rabitaanka isbedel wanaaga oo midnimada qayb markaas ka tahay ummadda dhexdeeda ay ku salaysan tahay waxyaalaha horumarka laga doonayo in ay dhiirigeliyaan sidoo kale qayb ay ka noqdaan kuna nugleeyaan siyaasadda iyo geeska markaasi qallabsan ay ka taagan dhegeystayaal arrimahaasn barnaamijka saaka diiradda ku saari doona kaga hadli doona xaaladaha nisra ku jeexjeexi doona hadduu eebaha raali ka noqdeen saaxib ayaal dhegeystayaal bal dabcan yaana kala dheeraanin oo adigoo dabcan aan kaa doonaya in wax badan aan ka ogaano bal aniga maxaan bulsho ahaan ah ka bulsho ahaan dhegeystayaal maxaansan ogeyn oo sidoo kale duqeyda ayaga og yihiin oo arrintan ay markaasi ku daburaan ama sidoo kale wax ay kaga qabtaan ama ay ku hormariyaan si deegaanka wax oga qabtaan ma tahay mid hadda wakhtigooda la joogo lagu dhaliilayo oo leeyahay dabcan duqeyda faraha kala baxaan arrimahan ayagoo fahan siyaasad uma laha sidee ku soo wadeen sidee markaasi garta ku goonki jireen markay geedaha fariistaan ama geedka la fariisto duqeyda halkaas ay garta ku goynayaan ama arrimaha xasaasiga xaaladaha looga hadlayo maxay isku wada afgartaan isku wada raacaan haddii hadda siyaasadda ay garanaynin inta badan sida buugagta qaar laga qoro ee mararka qaar waxay tilmaamayaan in siyaasad ahaan markii loo fiiriyo ay aada duqeyda u fahamsan yihiin meelo fogfogan ay ka egaan sidoo kalena indho dheer u yeeshaan shakhsiga iyo waxyaala isbedelada ku keeni karo deegaankiisa laakiin mararka qaar waa la ilduufsada ayaa la leeyahay haddana mararka mararka qaarna waa la waa la ilduufsada taasi ayaa keenaysa inta mar intaasina in la duubsado inay iska fogeeyaan dhallinyarada iyo haweenka ama dumarka inay qayb markaas ay ka siiyiin mase fursad aysan ka siinin qaybka ama doorka siyaasadda dhegeystayaal ee duqeyda laga doonayo in wax badan ay kaga bedelaan heerarkooda horaan ay u isticmaali jireen mid hata taagan dhegeysta baleeta qodobada kale dhegeysta barnaamijkan soo gudagelina soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ah waa m coba waa shirkadda iibisa teleefanada gacanta yeliba aladaha ceedceedda cid weliba awoodi karto amase cid weliba ay gadan karto ama amaah uu ku qaadan karo ma ku heli karo qofka si aad u iibsato oo macaamiilka waxa uu u baahan yahay oo keliya inuu bixiyo qaybka horumarisa iyo weliba lacag maalinlaah keliya boqol shin oo maalinlaah iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumarisa ah oo ku cusboonaysa inay gurigiisa shaashada cadceed ah ee twenty four solar t v oo tiftiinka ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshashka dhegeysta telefishinka waxaad kaga faaideysan kartaa koobka adduunka oo hadda dabcan dhammaaday iyo weliba hadda musalsalaadka dabcan inta badan laga doonayo qof waliba inuu ka faa'ideysto maxaad sugaysaa dabcan soo qabsa dabcan telefishinkaasi oo wararka iyo barnaamijyada dhegeysa kala soco ee telefishinada iyo weliba waxyaalihii ugu dambeeyey iyo weliba musalsalaadka waxyaalaha dabcan sidoo kale diiniga xitaa ku jiraan cid waliba ay kaga faa'ideysan karto dhageys waxaa jira kooxaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto waddooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay helayaan funaanada bilaash oo markaad iibsato telefishinka ay ku siinayaan dhegeystayaal dhegeysi xasuusnow inadeegin adeegan ay ku keeneen iskaashi u dhexeysa m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka maanta bala xiriir m coba soo iibso telefishinka cadceeda adigoo iyo agabka kale ee muhiimka ah sida tooshashka raadiyaha qoraxda telefoon waxaaso dhan ayaad ka heli kartaa haddaba lambarkan la xiriir eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo waa saddex saddex saddex laba laba laba waa lambarka mar kalen kugu celiyo waa m coba lambarkeeda waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal lambarka kale waa eber toddobo eber toddobo saddex saddex laba waa saddex laba laba laba dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeystayaal aan kugu sii daro saaxiibayaal dhegeystayaal aan ugu daro dhegeystayaal waa barnaamijka qaybta islaamiya oo hadda laga doonay cid waliba in ay fursadan qayb markaasi ka qaadato sidoo kalena ka faa'iideysto haddaba islaamiya college wuxuu ka diiwaangashan yahay guddiga farsamada ama collejka farsamada dhegeystayaal iyo gacanta waa college markaasi dhammaystiran oo cid waliba hadda ay ka faa'iideysan karto waxay sidoo kale collejkan uu bixiyaa certificateca iyo sidoo kale diblomaha waxaana caruurta ka baran karaan mise ardada sida business studies development studies information communication technology i c t waxaa u taqaana dhegeystayaal luuqadaha sida englishka carabiga swaxiiliga frenchka iyo sidoo kale sign language waxaa u taqaana dhegeystayaal haddaba fiiska ama lacagaha waxaa inta badan lagu leeyahay aad ku bixin karta lacag qiimo jaban oo inta badan qofka uu ku bixin karo sida installment dhegeystayaal ama in yar in yar qofku iskaga bixin karo si qofka waxbarashadiisa usii dhamaystirto waxa uu xariir ula leeyahay jaamacadda kemu ama kenya methodist university dhegeystayaal oo cilaaqaad ay la leeyihiin taasoo uu qofku kasii baran karo leadership and professional management business management hospitality and tourism iyo sidoo kale heya and beauty therapy international computer digital literacy ayuu sidoo kale qofka ka baran karaa dhegeystayaal haddaba isdiiwaangelinta way socotaa waxayna ku egtahay toddobada bisha janwari dhegeystayaal halka fasaladan sidoo kale ay bilaaban doonaan sagaalka janwari ee janaayo labada kun saddex iyo labaatanka bisha soo socota hadduu ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal haddaba koosaska waxay markaasi ka diiwaangeshiin sidoo kalena heer ay tahay qalinka lagu duugay dabcan guddiga imtixaanaadka qarad guddiga imtixaanaad waa imtixaanaadka qaran ee dalka ee nek iyo sidoo kale jaamacadda kemu dhegeystayaal haddaba cid weliba oo markaas waxaa laga doonayaa in ay soo ablay garaysan karto mise ay fursadaha soo ay soo dirsan karto codsiga jaama codsiga collejka islaamiya college waxaa hadda waalidiinta la xusuusinaya loo sheegayaa labaatanka arday oo ugu hore inay sidoo kale heli doonaan discount ama qiimo dhemis boqolkiiba labaatan dhegeystayaal islaamiya college waxa uu ku yaala wadada ingara dhanka wadada waa ingara waa wadada dheer ingara dhanka park road ama waxaa park road nairobi dhegeystayaal islaamiya college haddaba waxay haysaa macalimiin takhasus iyo dheeraad leh ee ku takhasusay heerka waxbarashada iyo weliba barada ama inay baraan ardada halkaasi doonaya maadooyinka kala duwan in ay wax ka baraan takhasuskoona heer sare ay ka wataan dhegeystayaal heer jaamacad haddaba dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay haddii aad faahfaahin iyo macluumaad aad u baahan tahay inaad la xiriirto islaamiya college ee nairobi fadlan waxaa lagu leeyahay lambarkan wac eber toddobo siddeetan iyo sagaal konton kow iyo labaatan toddobaatan iyo kow waa zero seven eighty nine fifty twenty one seventy one zero seven eighty nine fifty twenty one seventy one waa zero waa eber toddobo siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow dhegeystayaal lambaradaasa si toosa islaamiya college oo la xiriir kartaa maantaba cunugaada meel wanaagsan oo college wanaagsan u door si wax wax badan ooga faa'iido dhegeystayaal waa tahay idaacadda star f m cunto gobolka qoybare ayaa dhegeysanaysaan saaxiib ayaala aan kugu daro m k waa dabcan waa u n c r haddaba iyadoo dhibaato iyo xaalada culus ee wadanka ama dunida ay ka taagan tahay ama sidoo kale geeska africa waxaa ka jirta abaarti waxaa ka jirta abaartii ugu darreed ee abid muddo afartan sana ah ilaa iyo horaantii sanadkan labada kun iyo labayo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga u n c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaskii abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse u n c r waxay idmiga la daala dhacayeen baahida adag sid waxa uga qaban lahaayeen dadka u n c r ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha bonga pointka loo yaqaano loogu adeegsado looguna jawaabo baahida iyo abaarta wadanka ka taagan ee weliba tangeeska afrika dhegeyse mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caabin karayso qoysaska dhib abaartu saameysay u n c r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato dadka si wax looga qabto looga bedelo dhibaatada xaaladaha adag ee wadanka dunida markaasi ka taagan abaartan daran ayaa waxay aada u saameysay nolosha dadka abaaruhu inta badan ay ka kala hayaameen ku kala baxeen ku kala tegeen hooyada iyo dhalaanka kala geysay iyo sidoo kale dadkii waayeelada hadda waxaa laga doonayaa in dadka imikan ay u gargaaraan dadkooda waxaana keliya u marin kartaa adigoo adeegsanaya dhegeystayaal lambarada aan kuusoo sheegi doono qeybaha dambe waxayna dadkaasi ku qasabtay dabcan in badan waxay dad badan ay ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iskaga soo baxaan iskaga soo tagaan si ay baadi u dabcan iyagoo baadigoobaya biyo iyo baad iyo hooy dhegeys waxaad caawin kartaa qoysaskii abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaga bonga point safaricom fadlan ku diq dhibcahaaga bonga point dadkii abaartu saamaysay hay-adda u n c r waa hay-adda caalami ah ee ku sugan goob weliba hadda waxaan ku leenahay fadlan qaraac lambarkan hal eber lix afar gees ama hal eber lix waa hal laba lix afar gees ama star one two six hash xidig hal laba lix afar gees kadibna bixi intaad adiga ugu talagashay oo dadkaada doonaysa in wax ugu qabato ugu taageerto adigoo lambarka aad ku darayso soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed waxaad ku diraysaa lambarkan soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed account name star f m ayaad qoraysaa dhegeystayaal magaca account name ha hilmaamin star f m dhegeystayaal haddaba ballanteenu aan u gargaarno dadkeenna iladada qaraabada ee gobolka markaasi ku sugan si wax aan ugu qabanno kuna badbaadin nafaf aada u tiro badan iyo weliba dad inta badan ay halaakisay ama dhibaato ku keentay abaartii wadanka ka dhacda dhegeystayaal iminkan aan usoo noqdo saaxiibada barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal barnaamijka saaka diirada ku saarayna kaga hadlaynay dabcan doorka iyo weliba garaadada siyaasadda inta badan saaka kaga soo hadalnay iyo waxyaalaha inta badan bulshada aysan fahamsaneen haddaba maxay tahay waxyaalaha dadka inta badan bulshada ay fahamsaneen iyo weliba sidaa iyo garta ay ku wada gooyaan qaabka ay isku wada raacaan siyaasadda iyo waxyaalaha inta badan ay fiiriyaan maxayna dad hadda bulshada inta badan ay qaarkood uga soo horjeedaan nidaamyada iyo weliba tillaabada qaar ay qaadayaan duqeyda maxaa hadda iska bedelay iyo sidii hore wax ay ku xugmin jireen isku wada raaci jireen dhegeystayaal maxaa hadda inta badan loo dhaliilaya siyaasadda iyo waxyaalaha qaabkay ku wadaan horaanna maxaa sax horaanna maxay sax u hayeen haddana loo dhaliilaya maxaa intay farta markaasi ka soo gashay inteyna wax ay ka qaldan yihiin haddaba maxay tahay siyaasadda ee inta badan ayaga ay wax ku qabtaan kuna bedelaan goobaha deegaanada iyo weliba bulshada dhexdeeda inta badan sida markaasi khubrada kuwa siyaasadda ka faalooda ay tilmaamayaan sheegayaan in nuxurka ay fahmayaan ay inta badan baahida u baahan yihiin dadkooda haddaba garashada ee fayow iyo weliba fahanka siyaasadda waxaa u baahan inta badan dadka in qof kasta oo muwaadin ah uu wax badan ka fahmo ogaado siyaasadda nooca kala duwan ee bulshadiisa ama deegaankiisa kala socoto laakiin meesha inta badan ee taallo oo sidoo kale laisku faamilaya hadda waa qaybta garaadada iyo weliba cuqaasha siyaasadda iyo nidaamka waxay ku wadaan dhegeystayaal haddaba markaad fiiriso wareega iyo weliba herdanka siyaasadeed waxaa inta badan markaasi dhadhexaadin ka ah sidoo kalena garwadeynka ah duqeyda waxaana ay inta badan fiiriyaan isbedelada iyo ulajada iyo weliba ulajaanqaadka iyo lajahanqaadka iyo jaangooyinta siyaasadda sida isbedelada guud ahaan ee markaasi ka dhacay adduunkan iyo waxyaalaha qaas ku ah in wadanka iyo weliba nidaamka inay la jahan qaadaan la hir qaadaan ayaa inta badan la leeyahay inay doonayaan wax badan uga faa'iideeyaan dadka bulshada waxaa kaloo soo galaya in la socodka uu la socdo xalka uu ku sugan yahay ama sida nidaamka bulshada ay wax badan u doonayaan inay ku helaan iyo weliba inta duqeyda ay kaga horeeyaan waana tan inta badan ay ku dhaliilayaan weliba dhallinyarada khaasatan hadda markaasi doonayaan inay xilka markaasi kala wareegaan duqeyda laakiin waa in markaasi kala dambeynta iyo weliba nidaamka habka siyaasadda iyo fahamka in inta badan wax badan laga kuursado ama laga fiirsado sidoo kalena la ogaado waxyaalaha ay garta ku goonayaan sidoo kale ay isku raacayaan kusugnaanshuhu ayaa inta badan ay isku raacaan in lagu sugnaado nidaamka iyo weliba xeendaabka inta badan u yaallo sidoo kale cid weliba aysan ka bixi karin haddii laga baxo maxaa dhacaya haddii ciddi ka tilaabsata maxaa dhacaya waa tan inta badan mararka qaar hadda khilaafada ama khilaafyada inta badan ku soo badatay bulshada dhexdeeda sidoo kale gobolka waqooyi bari isfahanka darada iyo weliba isku raac la-aanta arrimaha inta badan waxay sii adkeynaysaa xaaladaha weliba jaangoynta siyaasadda iyadoo hadda fursado fara badan ay ka raadsanayaan ama u arkaan inay tahay in laisku dhaco sidoo kalena waxba aysan kusoo kordhin karin siyaasadda duqeyda dhallinyarada iyo weliba haweenka haddaba waxaa leeyahay go-aanada iyo weliba shirarka inta badan ay qaadanayaan mise go-aanada ay ku gaarayaan waxaa leeyahay duqeyda dabcan inta badan kama qaybgeliyaan oo ma soo dhaweeyaan dumarka iyo sidoo kale dhallinyarada waxaa keliya ku gaaraan go-aan shakhsiga ay isku wada raacaan inay soo saaraan kadibna laisku wada afgarto dhegeystayaal haddaba maxay tahay waxa bulshada iyo dhallinyarada aysan fahmaynin duqeyda ayagana ay fahmayaan una ogyihiin inay tahay xalka iyo weliba nabadda iyo weliba badbaadada ee waddanka ay u arkaan dhegeystayaal waxa isla markaana wuxuu si fudud u lafaguri karaa dhibaatooyin kasta deedna wuxuu baadigoobi karaa sidii dabcan loo heli lahaa xal waara oo wax ku ool u ah u noqon kara bulshada iyo weliba sahaydiis ama saanqaadkiisa siyaasadeed ee inta badan uu doonaya duqeyda in wax badan ay ka wada ogaadaan waxna ka wada qabtaan isku wada raacaan wuxuuna qofku qofku codkiisa ku biiran karaa cidda inta inta badan ay jecel yihiin ama inta badan lagu horqaado ama hoggaanka loogula hormaro waxaana inta badan ay fiiriyaan dadka waxay duqeyda isku gartaan iskuna raacay si dhibaato kale ay kala kulmin maro qaar waxaa maqlaysa in hadalka duqeyda aan la dabamari karin sidoo kalena ay tahay amar diido sidoo kalena ay tahay in cuqubo qofka uu la kulmayo haddii uu odayga amarkiisa uu diido ama duqeyda amarkeeda ama amarkooda ay diidaan tusaale ahaan bulshada waxaa maqlaysaa mararka qaar qoys ayaa diiday arrin markaasi ka soo baxday odayga ama duqeyda go-aankii ay ka soo gaareen in shakhsi laisku wada raacay tusaale gavana ayay u wada soo qaateen tusaalahan ka soo qaadaa dhegeystayaal gavana waxaa laisku raacay heblow heblow kadibna qaar qaarna way diidayaan oo go-aankii dabcan way ka hormaanayaan laakiin sannado kadib doorasho kadib waxaa arkaysaa duqeyda haddana go-aan kale ay soo saarayaan waxaa arkaysaa bulshada oo hadda dhinac u badatay oo isku raacaya go-aankii kii hore shalay ay diideen kanna maanta ay qaadanayaan waa arrimo inta badan mararka qaar laga dhex shaqeeyo ama shaqayn xoogan laga dhex sameeyo si ay keliga go-aanka haa ay u dhahaan laakiin mararka qaar waa la ilduubsadaya laleeyahay duqeyda oo mararka qaar waa laga hadalbadiya oo mararka qaar dabcan dabcan waa la dhaafaa iyadoo marka loo jeedo dhaafitaankaasi inay tahay mid lacag ah oo loola jeedo in la gato dhegeystayaal si qof shaksi ay usoo qaataan laakiin taasi anaga waxba kama sheegi karo ka sta f amahaan ama sta f m taasi dabcan waxba kama sheegi karto laakiin dadka qaar waxay ku andacoonayaan in duqeyda waxyaala kuusan jeebka loo gelin waxyaala qaar in ballan looga qaado waxyaala qaar in markaasi loo fulin doono waa tan ajendaha iyo weliba qorshaha tan nafsadooda keliya wax walba ay ka hormarin lahaayeen markii loo fiiriyo sidii hore ee siyaasadda ay ku jaangoon jireen iyo sidii hore ee loogu kalsoonaa iyo sidii hore wax badan ay ku badbaadin jireen waxna ku xallin jireen waxna markaasi miiska wadaxaajoodka laisku wada keeni jiray oo halkaas lagu wada gurfin jiray laguna sooqaadilagu wada soo qaadi jiray shakhsiga markaasi laisku wada raaco oo wax badan bulshada ka qaban kara kana bedeli kara dhegeystayaal maxay tahay wixii horaan ay qaban jireen oo inta badan laisku wada raaci jiray oo haddana dabcan laga bediidsan yahay duqayda maxay tahay waxyaalaha inta badan ayagay fahamsan yihiin ka siyaasad ahaan oo sidoo kale u fahamsan yihiin siyaasad markay imaato in duqayda lagu hoos galo loo hoos cararo oo haddana laga maarmin haddana maxaa hadal looga daba keenaa haddii aan laga maarmin maxaa haddana hadal looga daba keenaa duqayda kobcinta waxaasoo as-aasi ah iyo weliba buddhige u tahay aragtida dhammaystiran dhegeysaal ee garashada ee qutada dheer ee mas-uuliyad inta badan ay iska saaraan rabitaanka isbeddel wanaag iyo weliba midnimada ummadda ku salaysan ee wax weliba ku wada shaqayn karaan kuwana horumarin karaan waana dhacdooyinka inta badan qallafsan lasoo tabiyo ay dadka ay dabcan isku maraan ama ay inta badan dhex ee gurnig uga dhigtaan in ay marna ay tixgelinaynin dhacdooyinka qallafsan ee dabcan ay tiranayaan leh ama waa tiranaynta leh dadkeennu ay ku jiraan waxaa inta badan la oran karaa oo ma la dhigi karaa waxaa ugu wacan araadka garaadka waa araadka garaadka dhegeysale ee siyaasadeed ay ku baahan ama ku baxsan dalka weliba dabcan waa habsami u raac ah ee inta badan ay ka muuqato siyaasiyiinta sida ay iskugu sheegaan meel weliba la tega in lagu soo jaangooyey lagu soo wada raacay sida dadka shacabka ama waddanka ama shacabka isku wada raacaan in ninka qofka ama qofka siyaasiga maal goob fagaara markuu tegay inay duqaydii in shakhsigaasi ay soo qaadeen keliya halkaasu ka dhaadhiciyo ama uu ka sheego waxay taasi u sahlaysaa dhegaystayaal in inta badan haddana quluubta ay gataan shacabka waxaa keli la adeegsanayaa in duqayda isku wada raaceen heblow heblow shaksi shaksigaas in la soo raacay taasina waxay bulshada inta badan ay ka saxaysaa kana sahlaysaa haddii duqaydii ay isla wada arkeen dabcan taqal markaasi kama dhacayno mise kuma gaablamayno mise kuma khasaarayno waa arrimaha halkudhegyada dhegaystayaal ay ku leeyihiin duqaydii haddiiban ayna garqaadeen maxaan ka hadalnaa oo ayaga hadda aynoo talinayaan sumalis odhan karo wax badan bay siyaasadda ka fahamsan yihiin sumalis ma odhan karo dhegaystayaal siyaasadda nidaamka dhamcan dhinacay u socoto iyo sida wax ay ku jaangoynayaan ay inta badan isla eegaan isla fiiriyaan iyo weliba badbaadada ummadda inta badan ugu jirto laakiin anaga aansan fiirinin koormaa laga maarmaa duqa kama hadlaya dhegeysa markay dhiiggii howlahaas ay dhimaadaan kama hadlay laakiin koormaa looga maarmi karaa in duqa siyaasadiisa uu bannaanka ka joogo haddii hadda la dhaliilayo oo lagu leeyahay dabcan waa uuna gaacan bidixiyey unaga tillaabsaday oo go-aan wanaagsan munagu hogin koormaa la fahmi doona siyaasadda nidaamka hadda ay ku socoto in siyaasadda hadda nidaamkay ku socoto laga maarmi karo duqayda si dood fara badan iyo eedeen fara badan iyo dhaleeceyn fara badan looga gudbo ayagana u noqdaan kuwa markaasi madaxa bannaan ma jiraan waxaana ayaga markaas u qarsoon oo ay doonayaan ummadda bulshada inay ku badbaadiyaan laakiin dadkana aysan fahamsaneen oo qaab wanaagsan qaab siyaasadaysan ee wax walba ay ku jaangoynayaan wakhtiya siyaasadda ay imaato waa qodobada saakeen dhegeystayaal aan isweydiinayno eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal inta barnaamijka dhegeystayaal aan ku jiran waxaan isku dayn cabdirashiid inaan qadka telefoonka soo geli laakiin way ii suurtagelin la-dahay si wax badan aan uga ogaado macalin cabdirashiid waxaan dabcan inta badan rabay inaan weydiiyo bal xaaladda iyo weliba sida hadda looga fuursan karo looga looga gudbi karo duqeey maxay duqeyda dabcan inta badan ay looga maarmi karaa maxaana looga maarmi karin markay imaata fahanka siyaasadda dhegeystayaal oon ka hadlayn waa fahanka siyaasadda ee duqeyda hadda ay wax ku jaangooyaan koormaana laga maarmi karaa duqeey dhegeystayaal marka laga tago arrimaha kale laakiin arrimo siyaasaed koormaan laga maarmi karaa soma uma uma muuqato dhegeystayaal in wax badan ay ku xalinayaan waddo saxna dariiqo saxna ay hayaan ilan uma malaynaya duqey inay meel gebi ka dhacayaan mise ay dadka ay fasahadinayaan mise inkastoo dadka ay kala yihiin duqeydadan ay kala yihiin laakiin inta wanaagga markaan ka fiirino bulshada dabcan ma ma u malaysaa in meelo fi meelo dabcan danta ugu jirto mise meelo ay wax wanaagsan ay ka wanaajinayaan ama ay u arkaan in xasilooni iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo weliba isku dhacyo inay meelo fara badan ay ka ilaalinayaan shaksi markaas waxtar u leh ay ugu soo qaataan iskuna wada raacaan ayagoo ka carray mid dhibaato keeni karo iskudir keeni karo dhexda dad waa dadka dhexdooda ka dhex shaqayn karo ay kaga gudbayaan kadibna ku soo qaadaan kuna soo xulanayaan shaksi ma jirtaa duqeyda waxyaala qaar u qarsoon laakiin inta badan dadka shacabka ama bulshada aysan ogeen laakiin keliya ka tahay ayaga inay ku badbaadiyaan xasiloonina loogu helo maxayna ka fahamsan yihiin siyaasadda qaabkayna wax ku gooyaan qaabkay wax isku raacaan jarta iyo sirta u deganna maxay tahay dhegeystayaal waa jarta iyo sirta u deganna maxay tahay dhegeystayaal dadka duqayda ah wakhtigan siyaasadda ama wakhtiyada siyaasadda dhegeystayaal ee gobolka la doonayo in tilaabo xoogan uu sii qaado si waxyaalo fara badan ama kororsi fara badan loo yeesho cid waliba ee u ogaato siyaasadda macnaheeda waxay tahay waa fahanka siyaasadda ee duqayda saaka aan ka hadlayna barnaamijka ee imtixaana baryaha dhan inoo soo ahaa aan kaga soo hadalnay dumarka dhallinyarada iyo sidoo kale bulshada dhexdeeda maantana waxaan maraynaa duqayda iyadoo ayna dhimantay sidoo kalena culummada bal ayagana doorka ay ka leeyihiin dhegeystayaal laakiin taasi waa qayb dambe laakiin tanii hadda diiradda ku saarayna waa duqayda iyo hadda waxyaalaha u qarsoon waxyaalaha xeentaab ku ah waxyaalaha dadka inta badan aysan fahmi karin bulshada dhexdeeda laakiin duqayda ayaga og oo sirna u tahay jarna ay ku wataan dhegeystayaal koormaa laga hoosbaxa ayagana mar baa laga hoosbaxa laleeyahay koormaa laga hoosbaxa oo mar qaar waxaa laleeyahay markii laga hoosbaxo loo dhiibo duqa oo la dhaho oo duqa loo dhibo lacantug la dhaho wiilna shaqaan kuu qoraya gabarna shaqaan kuu qoraya la dhaho boqolkana kunka ho taasi kaftana iga tahay anika yuusuf ahaan laakiin adiga kaftan kuma noqon karto taasi ma tahay sababta markaasi dhexdooda laga hoos baxo laga hoos duso ma ma noqon kartaa in laga hoos duso eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibayaal macalin cabdirashiid ayaan weli qadka telefoonka ku raadana dhegeystayaal si wax badan aan uga jaahil baxno waxyaalaha dabcan inta badan wanaagga ay sameeyaan iyo waxyaalaha markaas u qarsoon duqeyda inta bulshada dhegeystayaal wanaagga aan ka fiirinayno waxyaalaha inta badan ay ogaadaan waxyaalaha inta badan ay u sahmiyaan duqeyda laakiin aniga aan ka gebildhacno mise aan hor dhacno ayaa inta badan culeyso keenaan dhegeysta waxaa arkaysaa in duqeyda mar qaar ay kuleeyihiin duqeyda go-aankay soo saareen waxaa kuleeyihin dhallinyaro iyo sidoo kale haweenta meel tegaana kuleeyihiin duqeyda maanta arrinkay soo saareen iyo ninkay isku raaceen waan maanan qaadanin mana ogolin waan ka hor imaanay waan ka soo horjeedna inta badan kuleeyihiin laakiin duqeyda malis oran karaa dhegaystayaal waxyaalo qaar waxaa jira dadka shacabka aysan ogeen waxyaalo qaar dadka shacabka aysan fahansaneen in ay ayaga markaas u hayaan weliba siyaasad ah eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysaa qadka saaka barnaamijka noo daahfuraya soo dhowo walaalku salaamayan koxmaa qadku ku raagay dhegeystaha sixigaa kale asagana qadku ku raagay inkastoo dhegeystayaal aad u tiro badan qadka telefoonada isku carinaya laakiin dhegeystaha kale soo dhowo walaalku salaamaya magacaaga
alo alo waan ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسين وساك برنامج كذا نود فريا yusuf bukaba mutay daar هارون يا صاحب aba waan kuu fiicnaa anaa kuu daafuuya diyaar kala si weysaaday هو ماله
de waa inaan waa inaan kula socodsiiyo Soo- wixii qaar oo jire سودو وغاز
wadba waan kuu dhowee أها
asirka allahna waa آمين حسين فلير waa duce والدعاء صح
sabab iyo nabadna allahna آمين
ilaa waqooyi bad waxaan umaleyn hadda nin laga soo doorto xel lagama sugaay
دقيدة إلى إمو قد وحا كله waan kuu soo wa- waan kuu soo wadaa Aha.
marka wax meesha meesha wax geeya ana eh واسح
ana marka nin duqal ana
إيوة داديك حسين وغاز قرد دقمة تيد كو لكن كو واحد قصات هذه ku jira abu ما كو واحد قصات هذه
duqayd haa wax gateen baan eh, boqolka qaateen eh, wiilisha dhalinta xasuuqeen okay xuseyno bal ii imow okay okay duqeyda baan rabaa inaan ogaano bal waxyaalaha anaga ay faa'iido inoogu yihiin
duqa waa horta faa'iidad marka hore ugu lahaa marka hore wuu lahaa haddana hadda ma laha maxuu la jeedaa
waxaan oola jeedaa marka hore cidda duq hebel lagu hagaajiya la dhihi jiray haye
hadda waxay taallaa cidda xuseen faliir naga cagaajiya oo aan ka carar war dhinac naga mariya taallaa macnaha waxuu la jeedaa adiga hadda duqi wa duqi duqi cidda waad ka waad ka marantaa ee xeer jireer saaka macnaha saas waay
war waxaan wax ilaahay ku xumbaariye waaye maya jawaabta adiga hadda waxay ula jeed waxaa ula jeeda waan ka maarmaa hadda sax duq duq waa duq waa laga maarmaa dee qabiilada maya maya waa laga maarmaa ad ma ka maarantaa aniga saas waxaan saa ka ha wax duq oo aan wax ka rabo maya ma ka maarta hamise maya nacamtum billahi abo waan ka maarmaa maxaa haye ii wada haye kama baqaytaa anaa duq anigana waa ruux iga maarma u jira laakiin duq ana saaka waan ka maarmaa laakiin xuseenow waxaa jiraan waxyaale anaga faa'iido inoo ah ayaga aynoo wadaan ee og yihiin ilaa ayaga meelo fog bay wax ka fiiriyaan haye maxaa inoo diidaya waxyaalaha qaar inaan ka eegno ka wanaajino intaan ka hormaan lahayn
dee meesha foy abo waxaa laga fiirinaya ana qabiilaysis baan arkay maahayna wax kale oo me- iyo qoys qoys baan arkay ma wax kale oo dhaqanka adduunka eh ama ama xagga diin eh oo hadda duqaydan ay dalka ku hormarayin maba arkin laakiin suba laga yaaba inay dan ku jirto oo maslaxada oo bulshada inay ku jirto xitaa hadday qoyska ku soo saaraan laa xawla walaa quwata oo yusuf makad ani adi oo nala kala dheeriyey danta ku jiri aha maxaa waay ilmahaada ilmayga oo la kala dheereeyey la- kan yusuf makad baa dhale waa ree hebloba ka fow kanan xuseen baa dhale ka cararley waa tahay xuseenow hadda may soo bilaabanin ee horaan bay wax soo qaadan jireen soo xuli jireen isla fidhiisan jireen maxay tahay fahanka siyaasadda ee ayaga leeyihiin ee dadka ay dadka kale aysan lahayn dhalinyarada iyo dumarka ayaga waxay usii dheer maxay tahay horta bulshada nin una gaaday wuxuu ahaa moogta nin duq on buu ahaa waagi hore waa sax dhaqanka hore markaan ku gudagalo aad iyo aad
meeshii hore ee bulshada ee ka soo aduudmata duquu ahaa aha
sidaas horta wakti inta un adiga waayahan hadda aan joogno inta ka horreysa duq sidaan baa lagu raacayo waxaa la lahaa ninka waa ninka odaygahay maan ka tegi karnaa war duq hebel na marya waa kala dambeyn Meelaha laga soo kici jiray, siyaa looga soo qaadi jiray sax
oo loo iman jiro tala loo soo doonin jiro tusaale loo soo doonin jiray aad iyo aad
hadda maadan joogto wax duq intuu saag meel fadhiya oogu laabma dhahaayo waa kanaan arrin ka soo qaadanayo ma jirto maxaa keenay ma idinkaa wax waxaa fahanteen keenaan kusoo wadaa aha
waxaa ku waxaa arrinta iyada waxay ku imaatay eh,
laba rati oo qooqan oo cid deris oo wada joogaan baa la kala xiraa oo lahaa hebeley heblow ritigaada xir bal adi kaagu qooqan kana waan xiri oorkiyo isdiling ayaa la yidhaha dama ogi bini aadan lama kala xiro sax
waa la isku soo jiidaa aad iyo aad
weelka biyaha aad ku dhaansanayso salka weli hore waxaa jiri jirta waxaan la dhaho oo geed buro la dhaho laga goyo afka hore iyo dabada u ka dulen haye
markaa afka lama tolaayo dabada laga soo toli aha
marka dabada laga bogoy afka laga bogoy markaas haddana biyo lagu shuban ama caano lagu shuban haye saasay wax ku reebi jirtay aad iyo aad
meeshii marka unuga aheed ee la fariisan lahaa weel daba duleelo walaalo wax laguma shuban karo duqaydii dadka waxay ka dhigeen wax daba duleelo wax wax intii lagu shubta dabada kasii moodin marka dadkii baa ula jeedaa haa oo oo xolijada marka dadka waxba kama soo qaadayaan in dad yihiin waxay ka soo qaadayiin malaha waxay kala socda ay dhahayiin malaha waxay dhahayiin war aniyaa nin oday eh, oo arrintan ana hayaay hata hadday ku dhahan war yaa oday baan eh, bal kaale wax baan idin sheega hadday dhahan oo jimle dadka ay ugu yeeraan waxba kama dhacay marka xuseen falirow dadka maxay ku fiyoowaan karaan ee, ogolaan karaan duqeydana lagu wada eh, ku wada shaqayn karaan maxay dadka ay ku fiyoowaan karaan duqeydana loo dhaliili karin yaa wax alla wixii duq ah aniga aan ku jira go'doon ha lagu rido
haddaad mahadsanta xuseen jareer xuseen faliir la go'doomiyo kale yaan lagu darsanin bulshada yaan la dhexgelin nin walba qoyskiisa ha ku ekaa asagana wuxuu cuni kara cun wuxuu kala dili kara kala dil wax uu islahay malo duq waxaan rabaa maanta inuu iska joogo aniga aan ku jira haddaan rabo aad baad umahadsanta xuseen faliir xagar jareer uu mahadsan yahay saaxiibkaas waa aragtidiisa fikirkiisa Eh, laakiin haddaba maxay tahay fahamka siyaasadda ayaga u leeyihiin duqeyda inta badan bulshada aysan ogeen waxyaalaha sidoo kalena jarta iyo sirta ay u hayaan bulshada maxay tahay maxaa hadda inta badan loo dhaliilaa duqeyda sideyna ku wada shaqayn karaan bulshada iyo duqeyda si buuq- buuqan iyo eedeyntan waxyaalaha qaar oo loo jeedinaya duqeyda ay aygana beri kaga noqdaan balqaadka teleefoonadan siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal ku salaamaya magacaaga salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waxaan joogaa ramo magacaagii sheeg
saciid gaabo shucayb soo dhowow
saciid gaabo waan ku maqlayaa soo dhowow
waa dhawaay duqeyda horta jeceshan siyaasada duqeyda ninka hadda aad sheegaya waa maqlaaye duqeyda siyaasad ahaan lagama maarmo haye sidee marka
waxaa sabab eh, moogtahay mujtamaca iyo ummadda rag iyo dumar balcaan iyo rag iyo kulli nin walba damacaas qabo siyaasadda adduunka way xoola dhaqaalin jiri waa laga soo tage siyaasa nin walba kan du- beledka joogo iyo kan siyaasiga waxaa nin walba halfeerna dowladda haye
wixii kala reeba kala maslaxayo jac kan joog kan sabar dhahayo sabarka xigana oday waayo waa sax
oday haddaa meel laga waayo wax shaqaynaaba ma laha haye
ninka hadda warkiisa ma waafaqsanin laakiin Maxaa yeelay shucaybow waa- ninkaasi waa fikirkiisa shucaybow adiga eh, maxaa loo dhaliilayaa horaar ma la dhaliili jirin laakiin laakiin hadda maxaa keenay in la dhaliilo duqeyda
in la dhaliilo waxaa keenay siyaasadda waddanka wada qaadatay oo dawladeeda ilaahay dadku barakeeyo irmaanaat iyo awal sac doole iyo iyo shirto duur lagu dabraa la aqoon jire hadda lama aqaana waad aragtay abaaraha aan jiri jirin labaatan sano xariir oo hadda jiro waad aragtay adduunkii kahan jiri waa bedelmay duqeyda eedooda waxaa keenay wa- waxay ku dhalinyartan dhagaxtuurka iyo waana siyaasa dhexdooda ay ku jiraan jac kale leeyihiin laakiin ayaga maxaa u diidaya duqeyda in ayagana s- eh, jar siyaasad ay la imaadaan ee ku xallin karaan kuna badbaadin karaan ayagana eh, eh, beri kaga noqon karaan eedaha u imaanayo
waxaa sababay nin nin ha- nin eed maxaa lahay nin halqa maxaa lahay nin fa- something eed qaada bijir maxay ahayn Nin xil qaada- qaada eed qaada ma maqasho aad iyo aad
nin xil qaada eed qaada aliyir nin xil qaadi oo dhan ah eed qowmawi oday la-aantiis wax shaqayna ma laha okay siyaasada iyo dhali eh.
waa tahay shucaybow dadka hadda inta badan waxay u muuqdaan kuwa siyaasadda fahmay hadda ma la joogo waqtigii laga maarim lahaa oday ama duqeyda
La- lama joogo wakti oday haddaa meesha laga waayo anaga waxaan u aragnaa oday meesha laga waayo inay waxba ka jirnay nabadna ka jirin siyaasadana ay ka taxmaynin okay koormuu ceebsanin marka laga laga laga rabaa inuu noqdo
aabsaynan laga noqdo haba sugin nin eed xil qaada eed qaada oo dhamaala wax hortaagan laakiin Dhanka dadka- laakiin Ah.
shucaybow laakiin ma aha waxaan ka hadlayna hal, hal oday ma aha qoysas fara badan baa isku imaanaya toban ka kooban laba iyo toban ka kooban odayaal oo shir fir- shir eh, geedka hoostiisa fiiriisanayaan go-aan wada gaarayaan boqol- bo- boqol dhawili boqol boqol dhawili marka ayaga tobankaas isma saxayaan miya haddii xitaa qalad wax mid uu- saxana waa haddaba ma sinna wax saxana waa jiraan waxaan saxnayna waa jiraan wixii saxnayna waa hali laba laakiin majority siday u badan yihiin hataa waa siyaasi oo dad waxaan kulli ummadan iyo takligan iyo ka maskax badan Aha.
kama maarmo oday meel kastaba odayaa sin wardirsanaa nio wax ii saxaas leh eed adduunkana maba dhammaan Shuca- maaha aad iyo aad shucaybow een, bulshada ma jiraan wax ayaga ay fahansaneen laakiin duqeyda ay fahansan yihiin
magacaydu shucayb maaha horta saciid gaabo waa saciid gaabo saciid saciid soo dhow saciido sax waa diyaar Een, waxaan kuleeyahay ma jiraan bulshada waxa ayaga fahansaneen laakiin duqeyda ay fahansan yihiin
waa jiraan haa maxaa ka mid ah? maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid eh Ehe.
ada adduunka hadda la joogo soo ma arkan gabdhaha iyo wiilka sida lagu joogo haye
yaa xaliya waa duqeyda
ooda yaa xaliya haye lamba one nin walba hasoo fakana waa cunugiisa mogta haa nin cunugiisaba la xadlinahayo oo asagana qamaanka oday ka eedaa laga yaaba oo gumusha cunugiisa u fadhiyo marka la warsano odayaga waxaa leyle haye
lagu gabdheedo laisku dhuwaa la dhehee war oo taloyn waa laisku duwaa mog aha
dhalinyaro marka saas ma yaqaanaan oday lagama maarmo sideeda waxba isku duwaa mog waxba uma hadleen dhalinyaro banaanka jooga marka wixii laisku duwaa ay bay- ay bay dan ugu jirno wixii la kala wadaay dan ugu jirtaa shucee saciid aad baad umahadsantaha saaxiib shukran
Ha, insha allah aad baad umahadsan saaxiibkaasi ee dhankaasi raama naga soo bal xigaha kale qadka telefoonkaasi siiyo soo dhowow
halo waa ku salaamaya waa kee
halo waa ku fadlan iska gaabi raadiyaha waan ku maqlaya magacaaga waxaa jira saaka ku suga magaalada basaale hajirow codkii baa kaaga go-ayaa waa si
waan ka gudbaa hajir xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya star f m soo dhowow
halo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa sadiiq oo joogo magaalada mombasa sadiiq soo dhowow sadiiqow
iyo wadaad maasha u guda galo aha
nin horta oday lagama maarmo gowde haye
waa oodi waa oodi
haa haye maxaa ula jeedaa oodi
macnaha qofka macnaha waa waa waxaa la dhihi jiray horta guri aan albaab lahayn horta la- lama seexan karaa horta oo ilmo ku jiraan haye
marka odayaasha inay dhinac laga maro waa qalad maxay qalad ku tahay in la- la- dhinac laga maro haddii ayaga xilkooda ay gabeen shaqadooda laga rabay ay ka soo bixi waayeen maxaa diida in laga gudbo marka
sababtii ay tahay ah
odayaasha horta halkooda horta horta waagii hore waxaa ahayd ree- hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ay ahayd ma garan haye
marka meesha hadda oo liska fahmi layahay ah
waxaa waaye inay oo macnaha nimankan eh, nimankan oo akristeen waxay rabaan ah, sidii akriskii iyo siyaasadii iyo wax inay qababa inay wax ku wadaan ma garan yacni ula jeeda xoogii wax walba inay ku ma- ku maraan duqeydii aa haye
odayaashina saa ayagana way diidan yihiin macna wax waxay rabaan tartiib marka horaan hore waxaa jirtay caano iyo waxan iyo marag iyo waxyaabo qaara lagu lalaabnay mogt odayaasha haye
hoole iyo wax baa jireen mogt haye hoolihii abaarayaa lagu soo sii daayay wixii waa- waa- waa isla qaban waysa ma garan bacdi haddii abaari xoolihii ay- ay- ay ka laayay marka qof walba ma oday buu noqonaya marka
maya macnaha odayaashii marka eegna dadkan guriga raadinayan mogt haddii adig hadda ada- aday lahayd oo odaya lagama maaro haddana waxay leedahay odaygun guri buu raadinaya se isku qabanaysa marka adiga sadiiqow ha macnaha lagama maarmo asagana un gurigu raadinaya lagama maarmo haddii nin hunguri raadin iyo suu marka isku isku waafajinaya bulshadii in wax u qabtay iyo dadkii inuu siyaasaddii uu dhexdhexaado ka noqdo
war waxa u dhexdhexaada noqona macnaha labada qof inay wax isla qabtaan way mogt haye
haddii waa hal dhihi jiray odayg waa naga weyna una dhale Sax.
ina annakana aan aan- aan meel aan siinaa fiican macnaha dar aan siino laakiin eh, sadiiqo ma jira oday mar uu kaa tilaabsanayo adigoo uu uu ku arkaya inaa wanaagsan tahay
tolkaaga xaaru ku cunsiyaa la dhaafeere
aad baa umahadsan tahay shukran
sidii
aad umahadsan dhegeystahaasi xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhowow
oo dhawaad waa kee
ab waa maxamed toomis oo jooga etoobiya maxamed xuseen miya
maxamed toomis aniga maxamed toomis maxamed tomis
aa maxamed tomis soo dhowow maxamed tomis
ab waa dhawaad haye
horta niyo odii waa ka weyna waxay ka dhigan tahay maaragtay abeer ka weyna ardanimada dhegan tahay ha waa hadalka maanta o dhan raadinaya ii wad
marka horta oday laguma weynaan kara haye
marta waa laf dhabarta adduunka waay haye
marka haddii maarata oday la waayo reer oday loo waayo waxaa lalahay maarata adoon odayaa loo gadaa odayn addoon odaya loo gadaa aa haye
marka oday lagama maarmo Laakiin- odaygafin laakiin maxamed maxamed tomiso hadduu mar gabilaac ka waran
ya hadduu mar gabilaac ka waran
maxaa ka waran hadduu yacni mar uu taqalka ka dhaco oo ama meel arrintii sidii la rabay uu qaban waayo mise meel qaldan ay la aado
waa dhici karta oo maarata odayaasha naftooda maray maarata ay maarata kajil maraysaa oo maarata kajir loo sheego mugta haye
waa dhacdaa laakiin oday lagama maarmo isigo shukran aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowow
waa ku maqlaa walaal see tahay fiican alxamdulilah magacaaga
xuseen isaaq raamo xuseen isaaq soo dhowow xuseenow
walaal fiir odayaasha horta lagama maarmo aha
way tahay ilaahay iyo dhabbooda qarri waa caadi maaragtay odina looga maarmo male laakiin anaga maarin maarintaan waxaa kama hadlayna fahanka siyaasadda u leeyihin baan ka hadlaynaa
islaamka siyaasa- siyaasadda haddaan soo gudi gala ha
nidan siyaasadde ha
nin baqligiisa iyo kaaraankiisa waa haye
khaasaanu noqoro duqooyi barama kaa naxne aad iyo aad
waxaa la dhahay duqooyi maaragtay xayre maaragtay ma gutaan waajibkooda ma gutaan haye
ninka siyaasiga labadan siyaasi saddexdan siyaasi afartan garab ordaan mhm
kii xoogahoo maaragtay u shilmaad barto oo meelahan ina ka casuubo diyaarad ku qaado meelo geegeeyey maaragtay xoogahoo gacanta wax ugu soo shubo aha
kaasumaa inta badan la barmaraa haye
markaan midaasna waxaa yeelaysaa kuwa tabartooga kuwa maaragta waxhaysto oo ilaahay wax siiya oo gacantooda horalaas wax gelisa cadaalad ay wax ku maamulaan marka een, xuseen use laisma oran karo ee, hadday waxaas sameeyaan waxay markaas khiyaaneen bulshadii ayaga odayaasha u hayeen
haa inta badan inta badan waxa dadka keena waa waxaas hadda odayaasha lagu fahmi lahay inta ugu badan meeshaas waa haye
marka qofkaas ay wada lowlaa oo damaanadada ma ilaa la- kii maaragtay xaqa adayskiiga fiican yahay.
haye
daboodan ilaaha qaririyo nin la horjoogsan kara maba jiro waana isku oday lagama maarmo waaba aaba hataa hooye oo hooye maaragtay lagama maarmo kaasigeeda ay leedahay iyo shaqadeeda laakiin oday oday siyaasadeed ma laga maarmi karaa waktigan hadda la joogo
oda siyaasadeed lagama maarmi karo oo laakiin qofkan waa midka nagu wadaa isaga nuucaas ku wadaa laakiin kala saar laakiin ta ka saar oday waa ka xumaaya dhegeystahaasi ee xuseen isaaq uu maasan yahay balxigaha kale qadka telefoonkan siiyo soo dhowow
aa walaalkay waan ku salaamay waan kaa qaaday shukran
horta magacayga waa xasan boon adi iyo dhegaystayaalka waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan oo wacan baan idin leeyahay shukran xasan boon soo dhowow gaarsaan filaya
si fiican si fiican soo dhowow
horta nin yahow eh, odayaasha lagama lagama maarmo eh, haddii aan ku dhaho maantadan hadda maanta la taagan yahay oday waa laga maarmaa Ha- maxaa ula ula jeedaa
sababtay tahay oday markii aan laga maarmaynin ee la dhihi jiray odayga arrin ay ayaga soo gooyaan umbuud iyo ay- iyo ay ku guuraan ama bulshada ay ku guurtaan la dhihi jiray aha
walaal ayagaa gabay shaqadoodii maxay ku gabeen xuseenow ah, xasanow waxay ku gabeen ee, odaygu mid walba wuxuu ra- mid walbaba meeshii uu jooga ama qoyskii uu ka soo jeeday waa laysu imaan jiray diintaa la wada akhrisan jiray abaaraan hadda dhaceen ee, waxay ahaayeen arrin markii sanadkan markii haddiiba rooba la waayo ama sanad yarowba u dhaco diib intii laysu imaado qabyaaladda ee, qabiilooyinka ee, geyigaa degan ayaa intay isu imaadaan diinta akhrisan jireen oday baa hor socon jiray ee, haddii ay dhacdo arrin siyaasadeed waa arrinta markay soo gaartay intay qabiilooyinka inta laysu imaado ayaa la dhihi jiray odayaasha bal nafarkoo noo soo xula la dhihi jiray ha haye
marka shay walba oo dhaco ama xilligaa wixii taagan ayay odayaashii wax ka qaban jireen
xasanow eh, f- horta fahan may u leeyihiin Ma- siyaasadda horta waxa- waan waan waan si fiican baan ku fahansanay haye
Eh, waan ku soo wada howlahaas oo dhan wax yar igu kaaday aad iyo aad soo dhowow heer walba oo harba sida taagan Aha.
hadday hadday la- la- laba qabiil ay isku dhacdo had- oo isku degaan ay isku dhacdo haddii arrin ay maaragtay ay s- la soo deristo haddii sida hadda maaragtay diinta oo kaleeto markay abaaraha saanoo dhacaan waraawar cidda reer hebel u tage bal waxaad tidhahdiin bal soo kaco diin baan akhrisanaynaa anaa tashanay aan u imaanay bal kaaleen mid roob la-aantan iyo maaragtay dhibaatooyinkan abaarahan jiraan waxaan aan ka tashanaa la dhihi jiro kow waa la isu maan jiray oo waxaa laga tushan jiray oo xoolaa laga yemeeni jiray oo meesha ayada ilaahayna carabkooda waa u raaci jiray sax
arrinta ayada ahayd odayaashii way ka gudbeen haye waxay aadeen in ay eh, qabyaalad eh, qabiilka reer hebel eh, iyo qabiilka reer hebel inay dhaxdooda intay istaagaan ay fidnada ay ka keenaan nabadoonkii uu noqdo ninkii dhallinyarada ahaa ee maanta xaafadaha ay ka soo baxay la- qabyaalada ayada qabiilooyinka ka soo baxay ay noqdaan nabadoonyaashii ay noqdaan ogow aniga kula shee aniga hadda kula hadlahay oday baan hayaa soo dhow marka siyaasadda iilimo marka
dhinaca siyaasaddan haddana ku soo mara adigaa dhinaca siyaasadda maxaa khibrada ay ku leeyihiin maya khibradba umaba lahaba
haye geedka hoostiisa intay wax ku taliyaan oo la dhahana cid reer hebel loo soo kaco qoyska reer hebel noogu yeer la dhaho oo sidaa laiskugu yeero meel laiskugu imaado aa, li- yani aniga sanadkan waxaan rabaa ciddaanadii wiil e baan wadaaye Ah, sanadkan wiilkan ani hala ii dhiso
haye afar iyo saddex qoys oo ka soo jeeda qoyska qoysaska meesha joogaan ka soo jeedaan oo afar jijaliyaal eh baa ilaahay kuna la yidhahdaa ehe ba arrintaa kasoo shaqeeya idinka waa sax gadaal baa looga durqaayo siyaasadii marka waxay noqotay in maaragtay duqoy sideedana boqolkii boqolkii eh, boqolkii waxaa ka akhrisatay duqeyda amase waxgaradka ee toban ama shan iyo toban
haye inta kale maysa akhrisanin intaas kuwa shan iyo tobanka eh, ayaa maskaxdoodii sidii ay tahay dee cid walba haddana qoys walba shan iyo tobankaasa ku kala biiraysan deegaanka geyigaas inta markaa ee la degan yahay ku kala biirsan kuwa ayaga ahaa waxay kuleeyihiin marka walla walla hebel siduu ka watay saasay aheedo sirtooda arrintooda kiibsa maalintii dambe sanadkii dambe wuxuu la soo istaagi ee aniga bada hore soo idinka miyaan dhigan gobasha haa maanta gobasha anaa dhigtay wiilka reer hebel baan rabaa in la i- wiilkaasi to annaga aan dhalnay baan rabaa qoyska annaga kasoo jeedo in la qaado siyaasadooda meeshaa ma dhaabto farjeeblinimo marka walaalo xasan bow xasan boon intaad ka bixin xasan bow intaad ka bixin Kenya markay imaado duq la Xasanow.
yidhaahdo, sidiisaba duq la yidhaahdo Aha,
duqba markii la yidhaahdo sidiisaba mhm.
siyaasad waa sir sirna duq shaqo kuma laha ha
marka duqna shaqaba kuma lahaba duq cadaaladda ayuu wax ku leeyahay laakiin xitaa so- Xas- xasan boonuson isma oran karo cadaaladda xitaa ka shaqeyn si ay bulshada wax uga qabtaan aniga da- waan ka xumay xasan boon qadka telefoonku ka go-ay Eh, warkii waa maqli doontaan dhegeysta tobankii barqnimo cabdullaahi axmed cabdullaahi laakiin dhegeystaha kanaan sii siiyey fursadiisa xasan waxaan filaya inuu soo noqon doono walaal soo dhow waan ku salaamaya
oo waa dhoway asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu laba daqiiqa haysataa magacaagii sheeg
magacaydu waa jimcaale mandheera county jimcaalow soo dhow
waan dhoway horta hal su-aal ma weydiin karaa ninka hadda hadlaya
wallaahi dee taadun fikirkaada ka dhiibo iska daa ninkaasuu ka gudbay oo ka baxay
ayo fikirkeydii markaan ka dhiibta Mhm.
horta odayaasha lagama maarmo waa lafdhabarkii ee bini aadanka habka siyaasadda laga ma- miyaa ula jeedaa mise wax dhan Eh, qaabka siyaasaddan buu la jeedaaba haye masalan hadda markaan soo qaata ninkaan siyaasadda ku jira ee doorashada raba aha
intaana dhalinyaro umaada odayaal buu soo diraa oo waxday reerkaasi igu tagay ah iliisa fariista ee iisoo tashta haye
haddayna odayaasha ee siyaasadda waxba ku lahayn maa dhalinyaro kilix maa loo imaado siyaasadii maaladaha iisoo tash maxaa wada loo soo diraya haye
waa inay siyaasadda wax ka yaqaanaan sax
dadkii bay yaqaanaan Aha.
siyaasadii bay yaqaan Aha.
aqoon bay u leeyihiin aha wax badan bay doo- wax badan bay doorasho kusoo jireen aad iyo aad
masalan hadda aniga anigan kula hadlayo waxaa konton iyo sideed sanaan jira intaan oo doorasho aan soo arkay aad iyo aad doorashada intay u dhiciisa waan garanaa oo doorasho kastoo say usoo dhacdaan garanaya aad iyo aad
laakiin wiil shan iyo toban jir ama labaatan jir labaatan jir oo laba doorasho ama hal doorasho arkay intees ka qaban karaa wax hor laakiin eh, jimcaalow mararka qaar eh, subhanallah waa waa tillaabsadaan oo duqadii xitaa kama qeyb gelin dhallinyarada markay shirarka ayaga gelayaan wax go-aaminayaan
haya mararka shirarka ay Kama- gelayaan waxa go-aaminayaan maxay uga tilaabsadaan Ah.
dhallinyarada oo haddii eedeen haddii dabcan ay ka qeyb gelin lahaayeen dhallinyarada iyo dumarka sooma eedeen marka beri kamay ahaan lahaayeen inta ayaga gooni gooni Dawa- ula- wax u goosanayaan oo la cararayaan siyaasadooda haddee mid sax ay tahay
beri way ka ahaan lahayn laakiin mid baan lagu qayb gelinaynaan ba kuu sheegaa haye dhalinyarada hadda joogta aha
soomaalidu waxay tiraa ninba maamkiisa ayaad maroodi gataa haye
dhalinyarada sibay rabtaa oo sibay u socotaa ninka odayan sibaas rabaa haye
marka ninka odaya haddii arrintii soo qaad dhowr jeer baa arn inta arrin saas kunta aynoo aan intaan soo qaadnaan anigu keentay lagu gacan sayda haye
ayagayba arrinta iska sax toon markaas waxba aanan meel loo wadayay saacay tahay aad iyo aad niyadooda waxaa un ku jiraan oo dhalinyaradan waxaa un niyadooda ku jirtaa odayaashan ama ay un wax gooni qaataan ama ay meel kale u dumaan marka waxaa leedahay dhalinyaradii iyo odayaashii sas bay kala qabaan
bas bay kala qabaan waa runta maxaa isku keena marka dhalinyaro iyo oday markii siyaasad ahaan aad Dhalinyaro- fiiriso
dhalinyaro oday waxa isu keenay danta ka dhexaysa odayga iyo dhalinyarada haye
marka waxaa weeye odaygan dantu wada waa dan dhalinyaro kama maarmo haye
dhalinyarana odagan kama maarmo haye
ninkan dhalid waxaaba laga yaaba markaas wax halleeya or ardaa wax kaa odiga doon baa leeyahy sax
hadda waxaa maqla odig waxaana ito waxba kuma laha oo yacnaha waxaa odig wax jaayiba ma laha haye
adduunka oo oday laga waayey waa khatarteeda ay leedahay haye
marka odayga mid xun waa jira odayga ma fiicno odayaasha ma wal fiicno qolo xun waa jira laakiin kan xun waa la iskaga tegaya kan fiican baa laga soo qaadanaya aad baad mahadsanta jimcaale waan isku soo noqonaynaa warkii baa la gaaray Ah, insha allah waayo shukran jimcaale dhankaasi mandheera ku mahadsin saaxibo fara badan qaadka qaadadka telefoonada dhegeysan ku jiraan bal cabdulaahi axmed cabdulaahi bal marka hore warkaan siiyo kadibna dhegeysan isku soo laaban doono haddii ibaar raali ka noqdo saaxib yaal dhegeysan hanaga fogaan hanaga dheeraanin waxyaala fara badan iyo dhegeystayaal fara badan baa inoo dhiman duqeey fara badan ayaa weli qadka telefoonka soo beegsanayaan oo doonaya saaka inay barnaamijka ay aad u rogaan qaar ayaa ciil ilaa haddi leeyihin warka hal mar muu cabdulaahi dhameeyo walaanu arki doonaa bal ayagan wixii la soo shirtagaan adeer sugow iyo dad xaaj cusmaan iyo dad badan baan sugaya iyo sidoo kale adeer daawuud inkastoo beryahan hadalkiisa ayaana maqlay waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyibar gabagabadii barnaamijkan soo gaaranay saaxiibayaal bal intaana saaxiibada qaadka telefoonada siinin bal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan waana shay waana u n h c r haddaba geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneed ee abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkan labada kun labiyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy ciidada qaramada midoobey qaxootiga u n c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysaskii abaaruhu saameeyeen ee hadda markaasi la daala dhacaya sidoo sidoo kale he- u heli lahayeen dhibaatada hadda haysato looga samata bixin lahaa balse u n c r waxay hadda la dhala- la daala dhacaysaa sidii baahidan faraha badan looga saari lahaa dadka u n c r oo kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka jawaabidda abaarta Dhab- dabcan dhegeysiga dhegeysta mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ka caawin karto mise ku caawin karto qoysaska abaartu saameysay u n c r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ee hadda ka taagan saameysta nolosha faraha badan ku keentay dadka Eh, yaryar caruurta yaryar hooyada iyo dhalaanka hooyada xaamilada iyo sidoo kale hooyada walaaca dhegeystayaal dadka waayeelada haba sheegin waa mid hadda markaasi noloshooda baabi'isay saaxiibaya hadda waxaa lagu do- wax laga doonayaa sidii qofka ama dadka ay uga ba- uga qayb qaadan lahayeen adigoo dadkaada eheladaada qaraabadaada ood markaasi meel u marin lahayd dhegeystayaal abaarta daran hadda haysato dad badan ayay galaabsatay waxaana dadka hadda ku qasabtay inay iskaga xayaamaan ayagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy dhegeysta waad caawin kartaa qoyska aad aba- ee aadku abaartu samayso adigoo adeegsanayo dhibcaha bonga point ee safaricom fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point ee dadku abaartu saamaysay hay-adda u n c r waa hay-adda caalamiga ee ku sugan goob weliba dhegeystayaal fadlan nambarkan tixraac adigoo ka faaideysanaya qaraac xidig laba waa xidig hal laba lix afar gees Ah, kadibna bonka point dhibcahaaga intaad ugu deeqi karto halkaasi geli kadibna ku dir lambarkan saddex laba sagaal saddex toddoba sideed ama lambarkan ayaad ku diraysaa saddex laba meel ku qoro saddex laba sagaal saddex toddoba sideed Ha, marka hore qaraac xidig hal laba lix ama star hal star one two six hash kadibna doneed garee intaad adiga rabta bonga point dhibcahaaga inaad geliso kadibna waxaad ku diraysaa lambarkan thirty two waa waa thirty two ninety three waa thirty two ninety three seventy eight account name waxaad magaca accountiga waxa- accountku waxaad oga dhigaysaa magaca dhegeystayaal star f m Had- haddaba u gargaar saaxiibal dadka ay abaartu saamaysay dhegeystayaal waxaan kuugu dara dhegeystayaal m coba m coba dhegeystayaal haddaba m coba mar mar walba waxaa maqashaan m coba m coba waa shirkadda iibisa telefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceedda ee cid waliba ay awoodi karayso mise amaahu ku qaadan karo mise ku helayso sida aad u iibsato macmuul dabcan macmiilka waxa uu u baahan yahay oo keliya inuu inuu bixiyo qayb horumaraysa iyo weliba lacag maalinla ah keliya boqol shin oo maalinla iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumaraysa ah aad ku cusboonaysiin karayso gurigaaga shaashada cadceedda ee twenty four solar t v inch oo tiftiin ku filan gurigaaga ama ganacsiga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeysa telefishinka waxaad kaga faidaysan kartaa koobka adduunka waxaa dunida haatan isha lagu wada hayaa tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka adduunka ee dalka qatar markaasi kusoo xalay soo gabagaboobay saaxiibo fara badan ayaa markaasi ka qa- dabcan ka faa'idaystay oo imcoba ka soo qaatay telefishon laakiin haddana waxaan leeyahay gabdhaha ah, waxaan so- eh, waa inaad soo qaadataan shaashadaasi ama tvdaasi inaad soo qaadataan halkaasi ma- ma- macluumaadka musalsalka ayaad ka daawan kartaan ziwal dhegeystayaal waxyaala fara badan oo musalsalka gabdha ee aada u xiiseeyaan the magician mus waa movie magician movie ayaa jira ayagana waxyaala fara badan ay xiiseeyaan gabdhaha maanta waad ka faa'idaysan kartaa telefishinkaasi soo qaada dhegeysa waxaa jira kooxaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto wadooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay helayaan funaanad bilaash ah oo markaad iibsato telefishinka waxaad helaysaa funaanadaasi dhegeysa xusno in adeegana ay ku keeneen iskaashi ka dhexeysa m coba wasaaradda tamartii sidoo kale bangiga adduunka maanta la xiriir m coba soo iibsa telefishinka cadceedda adig iyo- iyo agabka kale ee muhiimka ah lambarkan kale xiriir eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddoba eber toddoba saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas si toosa ugala xiriir kartaan dhegeystayaal eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas si toosa ugala xiriir kartaan dhegeystayaal m coba oo maanta wa weydiiso waxaad u baahan tahay ha laguu keeno ama ha- goobta adiga aad joogto ayaa tegaysa dukaanka kasoo qaada telefoonka kasoo qaada telefishinka kasoo qaada eh, raadiyaha qoraxda tooshka fuulka afarqaadka ah oo indhaha markaas sidaa doonta qofka aad uga qaban karta dhegeystayaal haddaba idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysaneysaan saaxiibayaal dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay waad ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo saakaan isku haynay dhegeystayaal sidee markaas eh, dabcan iminkan eh, lisku eh, dabcan isku taxaluj dabcan eh, loo kala qaadi karaa siyaasadda iyo odayga ama odayaasha inta badanna oo hadda qayli eh, markaas xooggan laga wado maxaana keenay in ayaga hadda eh, tuhumka faraha badan ay ay u soo gasho odaysha oda- odayaasha maxaana keenayaa aad inta badan kulamada iyo shirarka iyo sidoo kale eh, go-aanada ay gaarayaan in ay kaga maarmaan oo dadka kale dhegeystayaal ama ay kaga maarmaan dhalinyarada iyo sidoo kale habeenka maxaa hadda farta loogu wada fiiqanayaa sidoo kale odayaasha may fahansan yihiin siyaasadda waa su-aasha saaka aan isweydiinayno hadday fahansan yihiinna ma waxaa jira arrimo sir ah, arrimo ayagana jar u- ay u tahay oo inta badan bulshada aysan fahmaynin laakiin ayaga ay ku wataan maxaa ka mid ah balqaadka telefoonadan siiyo kadibna barnaamijkan soo xiri doona hadduu eebaa raalli ka noqdo xigaa kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walal fadlan waxaa ka xuma dhegeystaasi buuqi qayli ayuu nala soo galay laakiin xigaa kale qadka telefoonkan siinaya oo ra- dabcan doonay barnaamij inuu ka qayb qaato walaal soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Macalin- macalin Huseen Mandheera waan ku salaam macallin soo dhowow
waan dhowahay odayaasha waxaa laga doodaya soo ma haad iyo aad iyo ha- iyo fahanka siyaasadda ay ka leeyihiin yuusufow horta odayaashii hore iyo odayaashan farqi baa u dhexeeya ma garan maxaa u dhexeeya
odayaashii hore laaluush ma qaadan jirin eh, siyaasad ma geli jirin ma garan haye
kuwan maanta horta aan intaan kuu soo bilaabin marna horta lagama maarmo ama ha xumaadaan ama ha samaadaan iyagunbaa odayaal wax aan goynina lama goyn karo oo waa sax
En, dhalinyarada hadda joogta laba doora ma kala celin karaan haye
kolka waxaan dhihi lahaa odayaasha saxniin ubay u baahan yihiin horta lagama maarmo kolka waxay okay waxaa dhahday waxaa dhahday odayaasha wuxuu u baahan yahay in la saxo miya in la saxay u baahan okay yaa saxaya marka odayaasha bal iisheeg yaa saxaya haddii adiga hadda ay lahayd odayaashan lagama maarmo oo gortooda waa in la qaata waxaa sixi dhalinyarada iyo gabdhaha see uloo see u saxaya marka
waxaa loo sixi waa lala fadhiisan waa la qabsan waxaa laleeyahay meeshan idinkama jirtee qabyaaladii iyo laaluushkii iyo dadka siyaasiyiinta ee siyaasa gashanaysaan daaya laleeyahay waa la qabsanayaa isagoo qabyaalada markii la iska daayo wey laakiin haddii wiil yaroo dhallinyaro ah tusaale yuusuf oo kale hadduu nin oday afka ku daa waryaa afka ayaa lagu qaban aamus haddii la dha ka waran
hadda een, odayaasha horta waagi hore odayaasha unbaa hadli jire dhalinyaro ma hadli jirin hadda dhalinyarada ilaa sidii ma aho wax way waxbay barteen ma garan haye
kolka dhalinyaradu iyagana aad bay u jiifaan waayo jiifaano odayaasha iskama qabanayaan kolka odayaashina ninka siyaasiga lasoo dooranaya iyagii baa jeebka ku ridanaya jeebka sababta ay ugu ridanayaan waxaa weeye dantooda weeye dadka dadweynahoo dhan macnaha uma soo dooranayaan sida iyaga rabaan maxaa u aragnaa dhaliisha keli maxaa u aragnaa wanaagga dhankeeda maxaan u fiirin macallin xuseynow
kolka walaalow waxay yihiin ninkii lacag baa laga qaadanaya waxaa laleeyahay cunugii shaqaaleysiiy ninkii afar jeebrayaasha oo odayaasha khayrdaasi iyagoon baa jeebka ku ridan ninkii dadweynihiiba wuu iloobayaa ma garan wax yar aan isfahanno macallin xuseen aye
odayaasha siyaasadda horta ma fahansan yihiin khibradna ma u leeyihiin
odayaasha qaar fahansanna way jiraan qaar aan fahansanayn oo iska garab orodana waa jiraan okay haddee fahansan yihiin kuwa garo ordaya suma laga yaaba kuwa ina wax ayagana ay ka shidaal ay ka shidaal qaadanayaan wax uma ka ko- ay ka kororsanayaan way ka kororsanhayaan isku wadda unbayna marhayaan maxaa marka maxaa marka loo diidayaa in odayga siyaasadda oo laga yaaba in meel fog wax uu ka fiirinayo in danaha iyo mujtamac ama bulshada meel fog uu doonayo in wax wanaagsan loogu hirgeliyo loogu wado ee uu ka fiirinayo dadka laakiin ay u garaboodayaan
waxaa loo garaboodayaa nin kasta yuusufo wuxuu rabaa inuu shaqo helo dhallinyarada ma garad hay ma marka maxaa isku xiray shaqada iyo sidoo kale in odayaasha ay siyaasad habsami u socod ah inay ku soo saaraan deegaankooda
kolka odayaashii dhallinyaradii waxay rabaan iyo dadki bulshadoo dhan nin kasta dawladdan inuu wax ka helo u rabaa moogta odayaasha iyo dadka siyaasiyiinta lasoo lasoo doortayna way isku xidhan yihiin haye
iyagaa waxaan odayga uun ogeyn ninkan siyaasigaa ma bixin karo haddii nin uuna ogeyn uu bixiyo waxaa laleeyahay khadkaan ka atuurayaaba laleeyahay oo waa- waa loo hanjabaya haye waa nin uun aabihii camal oo kale adiga yuusuf hadda aabbaha wariyaha xasan yeel hadduu ku dhawaa uun waddadiisa waad mari doonta oo msax
kolka walaalow yuusufow sidaas weeye odayaasha waxaan leenahay n qabyaalada marka u horeysa qabyaalada daa- waa tahay macal xuseinow intaad qadka ka bixin koorma heshiin doonaan odayaasha iyo dhallinyarada hadda
hadday odayaashu sidan kusii socdaan maba heshiin doonaan dhalinyaradana waxaan leeyahay iyagaa lax laxdii waxay soomaalida waxay dhahdaa la- laxda shilalka isdhigtaa lagu qalaayo yuusuf ma garan waa sax iyagaa jeefa siyaasadda ha dhex galaan oo odayaasha sidii ay yacnaa ninkan siyaasiga jeefka ugu ridanaya uga soo ridi lahayeen ha ku talagalaan oo fadhiga ha iskaga kacamaadheena macal xuseen iyo wiilalba shukran macal xuseen aad baad u mahadsan tahay waa macal xuseen dhankaasi mandheera ee saaka gaariso lama hayo soo dhawow ku salaamaya allo allo allo magacaaga yuusuf bakalow maxamudow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu see tahay alxamdulilah
saag odayaasha ku kacdee kuma kicin laakiin wixii jirin baan soo saaray maxamuud daahir dhaqane meel kale hayla aadin
horta waxaa wey
Eh, cid aan oday lahayn ma dhaqmeed haye
cid aan oday qabin Eh, siyaasadda meel kama gaarayso meel kama gaarayso siyaasad maa ula jeedaa mise wax kalaa ula jeedaa maya siyaasad iyo dhaqan kastaaba oday la-aan ma soconayo haye waad aragtee dad baa isdila isburburina markaa odayaal baa tegayin labadii beel bay heshiisiinayin waa maslaxa baa dhex dhigay tan siyaasaddana
tii siyaasadee waxaan oday wadin oo socon karo male maxaa yeelay raggii aan wax la bare ah oo la rabay inuu wax bedel keeno aha oo aqli keeno aha oo mendeleyo keeno aha
odayaashii may leeyihin ay aabo nin aduu ku hoos fadhiyaa
laakiin xitaa kan eh, siyaasiyiinta ee dabcan odayaasha ay garwadaankay ay ka yihiin amse ay hor ordayaan waa dhali- waa dhalinyaro
hadde dantaa ku qasibtee haye dhalin isqabsatee aha oo barnaamij samaysay aha oo muuqis ay keli sameeyey weli ma aragtadi haye ma jirto haye waayo hadday ayaga ismuujiyaan aha hadda ay dhahaan arrintanaan sidana a- arri- al- la dhaho arrintaa dhalintaa qabatay arrinta alla le way fiicanta ah wixii keenaan waa lagu raaci lahaa haye odayaashii may ka fursan laada ha marka waxaa leedahay marka waxaa leedahay maxamuudow odayaashii siyaasadda way fahansan yihiin oo marka waxaa raalli laga yahay mujtamac ama bulshada raalli ay ka tahay wixii odayaasha ay soo ku wada wax ay ku wada gaareen oo ku wada heshiyeen in lagu wada bulshada haa saas ma u soconay waayo haddee raggii oo la reebay inuu wax bed isbedel keeno ha oo dhaqankii odayaashii bar wax ka duwan oo inuu keeno oo jid maro oo la arko oo la dhaho aleele kii hore kanaaba ka fiican ama uu kuxunya la dhihi lahaa aha wax tale oy keenayin male laakiin hadda maxamuudow eh, s- dabcan hadda aad baa loo dhaliilaya oo laleeyahay siyaasadii een, Hadda- meelo qaldan hadda bay waxaa gashay wey- wax yar waxaa siyaasadii wey- wax- siyaasadii meel qal- meel qaldan bay gashay hadda Hadda waqti waxaa- hadda waqtigooda ma la jooga inay arrintan eh, banaanka ka joogaan ama dibad joog ay ka noqdaan waxay ayaga samaysana dhallinyaradaasi iyo dadka eh, tartamaya dadka waxay miiska ay lasoo shirtegayaan in ayaga um is furdiyaan ama iswadaan oo keliya
waxaa way kii aba ka maarmayninba
yaa la- hadalkeyg maqal ha dhalin isqabsato oo odayaasha ka maaranto oo brogaraamkooda wataan adi weli ma ad arag haye mid kastaaba cid oday uu ku xiran yahay haye oday muujida uu rabo ade aabo kaal inka iraa aabo kaal qabiil hebel iraa aabo siyaasadii kaal hebel hebel maxay tahay marka sir Odayaa- maxay tahay sirta marka odayaasha u dugan oo d- inta kale dhali- dhalinyarta weli ay fahmaynin hadde waxay fahmay laayihiin Ah, horta siyaasadkii la dhaho siyaasad waa wax oo reer galbeedka imaatay haye wax diini maaha dhaqana noomaha anaga laakiin siyaasadda waa mujtamacda waa la ogol yahay waana bannaan tahay Waa- hadda mujtamaca waay waxaa way noqotayba dhaqaali iyo wax kastaaba siyaasi ay noqotay waa sax marka dhalinta ayagaa isfahmine Ah, ha fahmaano bar program odayaasha hadday dhaliilahayaan ilaa ruux waa un la dhaliili haye komitiiga le hadii iska noqoto dhaliil ma weyneys wax kale iska dhaaf mushaar mee qaadataa maya loo loorj loorgileya lagsiiyaa soomao ah kuumaa dhaliili oo dhihi alale kuwa tuugan way wixii ba iga aboobeen hadda cadaalad kastaa u samaysa hadda maxaa ogoshiin haddaa oday tihin idinka aday hadda maxamuud aa- nin oday haddaa tahay maxaa ogoshiin dhaliintaba aa ku qancin kartiin anaga waxaan ogolnaa ha dhalinta haysiyaano boologaraam fiicanoo lagu dhaqmi karo ha keenaan aan aragnay haddii ayaga siiyaan oy meel maraan oy keenaan dhaqan fiicanoo lagu dhaqmaya annaga gacan baan siinayna oo marka waxaa le inta ka hore een,
inta ka hore talada odayaasha maaleed ayaga waa laga- waaba laga maarmilahay mar haddii lagaa maarmilay maxaa fali aad baad umadsantay maxamuud daahir dhaqane reemasalaan igu salaan aye waa kugu salaama laakiin hadee makoosadaada fara kada weyn.
kada laakin kada kada adeer kada adeer laakin kada hawlaha isku qasir
berigan eh, waxaa la astaxaga dheer
awood daahir dhaqane waasan yahay waxaa igu diran waryaa waa soo socdaa maxamuudow hawshaa qasina oday baa hadda kaa dhigan rabaaye Een, aanay dhihin adiga odayaasha hadday foodeynaye haddana oday lagama maarmo runtiis maxamuud soo dhowow
halo waan ku salaamayaa soo mare
asalaamu calaykum waraxma وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سومري soomana balanbala سودو سومرو no waana barnaamijka aan guda galo آه
horta odayda meelo aan looga samar meelo ay wax ka hayaan iyo meel ay waxba ka qaban karin baa jiraan ضلناك لقات
dhaqanka noo yaala iyo waxyaalahan aytow iyo siyaasadda horta ani inay kala taan filaya مهم.
ninkan asaba akhrusba hadduu qabin oo maamulka lagu wado waa sharci iyo nidaam duqa hadduu u akhrisanin ama nin magaalo intaasa sanaa ku dhashay oo joogaba hadduu ahayn siyaasadda nuusan fahmaynin baan u arkaane هيا
waxyaala haddana dhibayaan waxaasaa ka mid ah هيا
howl aadaaba ka sayna lagu dhiibo آها
waa ku mashquuli واتكو وريري
waa ku wareeri هيا
marka duqaydii wax ay ka sayneen baa madaxa loo geliyey
وكم مغلا ايوه وكم مغلا marka duqaydii nimankii muanasiyaasha adan horta waxoogaa lacag bay hoosta ka geliyeen هيا
marka dhalinta qo- qofkay jeclaayeen iyo qofkay duqayda wataan baa iska helayeen marka haddana هيا
annaga haddaan dhalin qof baan wadanaa صح
ilaa geedka lagama yaqaano صح
geedka ninkaa laga soo qaaday صح
marka meegaas laisku fahmi lahay duqayda dhalintaa meesha مهم.
duqaydana khibrad uma laha siyaasadda waddanka maanta taalo هدي قبرن لهم حي اسكو دجينان سومنو
wayba ku mashquulsan yihiin waxaa qabiilkan iyo reer hebelowgan siyaasad kastaa laiskugu dhiciso waxaa ma aha هيا
haddii siyaasad laga soo dab- laga soo degay oo nidaam ku salaysan hadday tahay مهم.
ma laisku dhici lahaa هيا
bas geed meeshaan baa la tegey waxaa la- waa la qaybsaday reebel waxan baa la siiyey reebel waxan baa la siiyey wixiina qabiilkii ma deeqayso هيا
bas qabiil kasta wuxuu rabaa meesha ka muuqdo مهم.
wixiina ma qaybsamayo مهم.
ega meesha see see noqon هيا
marka ani waxaan u arkaa waxoogaagan haddaan gobolka beri waxaan dhibka siyaasadaan u fahmi laanahay ama dhib aan u bixi laanahay inay xagga maamulka duqeyda ay tahay
marka duqeyda een, waxaa leedahay dhibka ayadu ayagu ka socdaa dhibka ayuu ka socdaa laakiin maamulka okay dhaqanka- marka hadduu dhibka ka socdo ma- hadduu dhibka ka socdo een, in qofka loo dhimiriyo soomahan oo wax loo sheego goormaha sooma hadda waqt maba maba ku qaybsanayn maxaa u sheegi aha
yaanu ku qaybsanba geedka daanta odhani yaa ila hadli waxaa u dhihi eh, shir baa socdaa ka xagga firisaa lagu dhihi miya ilmaha yar muxuu rahaa liberaal xag tag haye
bes had- meesha toddoba duqay oo la calama saartay iyo duqoodii iyo okay laakiin laakiin qaab laakiin soo mara qaab kaloo lagu fahansiin karo ma jirta miya haddii xitaa shirka meesha tagtay lagu bixinayo lagu firisanayo oo aamus lagu leeyahay qaab kaloo lagu dareensiin karo lagu fahansiin karo mana miya annaga ninkan baan soo qaadnaba marba haddii la yiray ooba meesha geedka lagu soo ciyaaray aha
waxaan dambe marka anaga aan wanda waxaa loo arka wax foodlo iyo fidnaa loo arki haye
maray la fadhiisanayna ma jirabo haye
geedka konton jir wixii ka koran baa laga rabaa sax
annagii jirana meeshana ku dhammaan haynaa shukran
marka duqayda dhaqanka la baadiya wuu fiican yahay Eh, laxaggii siyaasadda iska mashquulsannahay eegana weli khibrad uma laha ceebtoodana laakiin khibrad uma laha aad baad umahadsantaha soo mara saaxiib Wa- waa ku salaama yuusuf shukran gabagabadii barnaamijkaa soo gaaray iyadoo dad aad u tiro badan ay dhiman yihiin laakiin fursaddii waan ku maqlayaa وعليكم السلام ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوسف بكر أبو سلامة والله واحد جعل لنا دغيستyaasha safada in waqti la siyaaro jeclaanaya ma garat aad iyo aad waa runta maxamed soo dhow meesha meel meesha meel xaaji lagu gala war lagu dhimaana maaha kudhan soo dhow maxamedow fal fal fikirkaada marka fikirkayga waxaa waaye aha horta in waxa la kala qaadaa fiican ma garat waa sax
odayaasha weligeedaba oday soo jiri jiray ama maaragtay bulshada hogaami u ahaan jiray oo maaragtay lagama maarmo horta waa sax waa sax
dhaqankii iyo howlihii meherkii wixii maaragtay oo ummadii dhaqankii suubanaaya maaragtay bulshada hogaamiyaha wadanku waay waa sax ma diidanin madan kale laakiin siyaasadan uma maada marka umow siyaasada markan haa siyaasada ay waxay ku dhex milmeen horta awal waa jiri jirtay laakiin twenty thirteen intii ka bilaabatay ay kusoo dhex milmeen yani waagii hore waa jiri jiray wixii ka bilaabay labada kun saddex iyo tobankii wixii ka dambeeyey awal hore waaba hoogaa waa jiri jirtay laakiin saan uma badneen haye hadda waxaa waaye hogaamiyihii adduunka dhammaadaba oo kenya malaa'ika noqdeenba sax
waayo waxaan ku weydiinaya mhm ninkan soo akristay oo maaragtay oo professor oo maaragtay soo akristay aha hagee la geyna haddii odaygii maaragtay howlgabka hayo meesha ku jira haye marka aniga waxaan jeclaan lahay aha
hadda odayga fiiri nin baa wadaa shantan san afartan markay dhamaatay aha hadda hadda qabanqaabay hadda bilaabay hadda ya haye qabanqaabadii twenty twenty seven hadda bilaabeen sax
berrina maaragtay ma- ayaga kuula imaanaa nin ay kuula imaadaan hogaami oo maaragtay oo ayaga soo huleen haye maxay keenaan waayo waxay keenayaan aha ninkii oo wadanka bulshada waxa u qaban lahay wadanka waxa u qaban lahay ay celinayaan nin- nin kale ay wadaan oo maaragtay hoogaha oogoo jeebkiisa qoyin yahay aad iyo aad ufan aad iyo aad meesha dhabka ka imaada waa meeshan meesha haddii maaragtay wax soo kala saari lahaan wax macno leh soo kala saari lahaan oo nin wadanka waxa u qabanaya ay soo huli lahaan qabiil aan ku jirin hadday keeni lahaan waa fiicnaan leeda aad iyo aad laakiin waxay fiirsadaan ay bartilmaameed ka dhigtaan ninka maaragtay hoogaha jeebkiisa qoyin yahay mafan mhm markaan eh, haddana markii ninka ayakaa soo saartay countiga asaga ahay ninka ayakaa soo saartay ayakaa haddana martay ayakaa haddana hogaamiyeka haddana haye ilaa hadda shaqadii la qora unugii la qora martay nin baa oo twenty thirteen ilaa hadda oo iska fadhiya marta meel fadhiya oo marta oo digrii qaba haye maxaa yeelay shaqadii la qora unugi waxaa waxaa hogaamiyeka odayaashii ha
mifan sax dadkii la qoraa maaragtay wadanka countiga laga qori lahaa odayaashiyaa soo hulaa oo maaragtay qowal qolaa lagu soo hulaa shukran mifan aad baad umadsanta saaxib marka odayaasha anigu waxaan jeclaan lahay aha hadda adoo kala saara odayaasha waa kuwii maaragtay geedaha hoostooda wax ku dhamaan jiray oo maaragtay wadanka dabcan bulshada kuwa hogaamiyaha siyaasad waa kuwa kuwaas.
si- kuwa siyaasadaan ka hadlaya hadda taagan laakiin kuwan siyaasada aan maadna kuwan siyaasada siyaasada nin Shukran.
siyaasada ha ka dhex beenaan dhihi lahaa, oo aad siyaasada.
aad baad umadsanta shukran maxamed aadan raamu uu mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka ugu dambeeyaan siinaya dhegeystayaal soo dhowow waa dhow assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu magacaygu waa maxamed cabdullaahi barquuqe maxamed soo dhowow waa dhowahay aha
horta oday lagama maarmo haye kan siyaasadda igala hadal haa haye
marka maamaha ahayd ee, tala nin madaca le hala weydiiyo ti- ee, tala geelaha laga bilaabo tigaag meel waxsaas ay dheehan jirtay haye hadda maxay noqotay tabac ee, ari laga bilaabayo iyo tala nin madaxweyne madow la weydiinayo markay noqotay bay horta arrintaas ku xumaatay haye
Ee, dhallinyarta nafteeda oo duqeyda eedeynayaan iyo horta heshiis ma qabo haye
Ee, duqeyda ee, duqeyda duqeyda marka duqeyda horta in talada iyaga loo daayo aha iyo horta aada u fiican haye
ceyraha laga meel iska bajawaay dad waxa ay soo kale waa soo waan wada warkay haye
marka duqeyda talada in horta la weydiiyo aha aad bay u fiican tahay haye
marka duqeydo lagama maarmo laakiin duqeyda talada maxay u fahmi layihiin wax la dhaho duqeyda horta horta ma- dhaaraf ayaa film dhegeysanayay oo laleeyahay ethoobia ma- ninkan eh, odayga laga dhiganayo waa ninka ugu taajirsan inuu noqdo haye nin cayri lagama dhigto oday haye asalka waa duq baahan asalka muxuu qaban
haye
marka balaayo waxa dhibka keena waa halo iyo dacwada ku maqlayaa
marka lacagta hadda rashiyaaya ee duqeyda ee dadka siinaya ee duqeyda korsan ay wataan ah horta dhaqaale xumo iyo waxana yeeli marka waxaa leedahay duqii hadday lacag lahaan lahaayeen oo hanti lahaan lahaayeen dabcan ayagoo isku filan la- isku filan lahaayeen iyaga isku filaan lahayn ciddana meel ma- kuman bay ku hogaamin lahayn oo tala fiican bay keeni lahayn wayna ka maarmi lahaayeen haa haye duqeyda ge- mid baa taxi yar loo gaday mid baa liid owr ku malcuusay mid baa liid carruur baa isku raabay duqey iyagaaba sakaraadaba oo saa isku dawa wareegsanoo nafta haysaa ha ku dheeraan duqeyde maya kuma sii marka dheeraanay maxaa looga maxaad maxaad gudbi karaa maxaa loo gudbi adduunka horta hoos baa laga soo bilaabaa haye
marka maxaan dhihi lahaa waxaan aad inti la iska dayo aha dhalinyaro iyo duqeey inti la isku imaado ta- talada hala isdhex dhigo marka intee nala quman marka meesha majority hala raaco haa ha aad baad umaadsantahay maxamed eh, barquuqe aad buu mahadsan yahay saaxiibkaas maxamed abdullaahi xegaa kale khadka telefoonkaa siinaya soo dhow adaa ugu dambeeya Waa ka xumay dhegeystayaal sidii khadku telefoonka baxay laakiin dhegeystayahan hal daqiiqaan siinaya kadibna barnaamijkan soo xire ayuusbow waa ku salaamaya magacaaga waan fiicanna wala waa haajir oo soo noqda oo banaamey haajir eh, haajir barnaamij ma ka qayb qaadatay waan ka qayb qaata ha haddayna qadka iyagoe haajir maya haajir barnaamijka ma qayb qaadanin waaye horaan ka qayb qaatay laa kullu hadda kama qayb qaadanin soo dhow haajir qadkii waa kaa gooy okay adaa u dambeeya haajir banaaniya joogtaa ha banaaney waan joogaa lagdheera ka xisaabsan soo dhowo marka
waan dhow iyo walaalo horta waan ku salaamaya afar iyo tobanka iyo boqolka shukran jazaak allah
waxaa waaye haddaan uga haddaan u gudugala bar- barnaamij
Eh, duqeyaha horta laba qaybood bay u kala baxsan yihiin noo kala qaata
horta waa mi iyo magaalo haye
waaga maanta aan joognane aha
dadka miyiga iyo magaalo u batay haye
marka eh, duqeydana waa hoggaanka koowaad ee adduunka ee hayabo sah
xawaaye aan kaaga soo qabta tusaale dunyada haddii la isku mira yar yarka oo waxa waaweynka laga reebo ma daaqdo haye
mana hagaagtaba dhaqankeeda aad iyo aad oo ma garan aad iyo aad
waa meesha hadday dhegeystaha maqlaaya uu ka hadlee in badan bay duqeyda hadda ku eedeynayeen oo maqlaayay oo lahaayeen duqeyda nin baahan oo rafaadsan wax ma hogaamin karo haye
marka waxaa waay duqeyda kan baahan iyo kan dhergan wax buu hogaamin karaa hashoobaa duqeyda rafaadkooda ee khirbadooda meel ay gaarin bay duqeyda damceen inay jiiraan waa mishe meeshaas
waxaa waaye haddee nin soo akhristay oo aslanbabo isguul mid sare iyo mid hooseba soo boga aha
wuxuu fahamsan yahay nin xun iyo nin san laakiin xajiroso lagama yaabo duqeyda in ay leeyihiin dhalintan dee dhalinyaro waayo amee gabal dhacaan mise amee tilaabsadaan
way dhacdaa waa horaan baaba la yidhi sooma dhalin intay gees ka booday tala ka boodaa marka soo lagama taas inay ka baaraandegeen duqeyda oo howlaan hadda isku dhiran dhiranayaan oo isku dubayaan oo isku hagaajinayaan bal intay qof waliba waxuu ka fahmi karo kadibna hadhow ayaga xitaa odayaasha ay qaybtooda ma ka ka noqon doonaan
way jirtaa laakiin yuusufow waxaa jirtaa ha
ayagoo taa ka digayaan mhm
ayee raggine soo akhristayne oo ninka xumaa iyo ninka san kala garan lahaa baa markaa duqeyda u keenaysa ay kuleeyihiin adi xagga iska fariisa ninkaa annaka keen umbaabasan ha
marka adi maxaa samaynaysaa xagga fariisaba haddii lagu yidhi waa iska fadhaa sooma shukran aad baad umahadsan tahay haajir
wakaasoo taa unbaa jirtaa Aad- yuusufow adna waan ku salaama aad baad umahadsantaha saaxiib haajir banaani naga soo wacay dhegeystayaas uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka ma siin kara dhegeystayaal waan ka raaligelinaya saaxiibada iyadoo dhegeystayaal aad u tira badan ay doonayaan barnaamijkan inay ka qayb qaataan laakiin ma suurtagelayso saaxiiba laakiin ii ogo- ii ogolaada marka hore inaan soo qabta mid kamid adiga qaybta barnaamijka imcob oo shirkada iibisa telefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceedda ee cid weliba ay awoodi karto ama amaah uu ku- uu ku heli karo qofka si aad u iibsato macmiilka wuxuu u baahan yahay keliya inuu bixiyo qaa- waa qayb lacag hormaris ah oo lacag maalinla ah keliya boqol shin oo maalinla ah iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaal hormaris ah oo qofka uu ku cusboonaysiin karo gurigiisa shaashada cadceedda ee 24 solar t v inch wadata iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaga garaadiyaha qoraxda iyo weliba tooshashka aad dhegeysta telefoonka ama telefishinka waxaad kaga faa'iideysan kartaa wax weliba oo aad wararka barnaamijyada iyo isboortiga iyo sidoo kale musalsalaadka dhegeyste waxaa jira kooxaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto waddooyinka deegaankaaga macaamiishu waxay helayaan fanaanada bilaash ah oo markaad iibsato telefishinka aad heli karto dhegeyste horsanow in adeegan ay ku keento iskaashi u dhexeeya mcoba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka maanta ula xiriir mcoba waa soo ii- waxa oo soo iibso telefishinka cadceedda iyo weliba agabka kale ee muhiimka eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddoba eber toddoba saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas ay kala xadi kartaa dhegeysan aan kugu daro un c r waxaa hadda markaas iminkan loo sheegaa dhammaan dadka inay markaas ka qayb qaataan sidoo kale intaa kuleeyaan geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareed abid ee muddo afartan sana ah ilaa horaantii sanadkii labada kun laba iyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryooda iskaga cararay oo iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga un h c r ayaa su- ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka habaartu saamaysay u siiyeen gargaar qoysaska abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse un h c r waxay imika la daaradhacayaan baahida ugu badan dadka sidii wax looga qaban lahaa looguna badbaadin lahaa un h c r ayaa kaashanaysa shirkadda isgarinta safaricom sibli ibcaha loo yaqaana bonga point loogu adeegsado ka jawaabinta abaaraha dhegeysti mala socota in dhibcaha abonga point aad ku caawin karto qoysaska abaartu saamaysay saamaysay unhcr waxay doonaysa in barnaamijka abonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxay imka aada u saamaysay nolosha caruurta dadka dadka waaweyn dadka yaryar iyo sidoo kale hooyada dhalaanka hooyada dabcan walaca hooyada sidoo kalena xaamiliga ah maxaamilada ah waxay baabi'isay dad fara badan ehlodooda kala geysay ay kala hayaamisay dhegeysi abaartii daran ee wadanka markaasi ka dhacday geeska africa waxayna dadkaasi iminkan ku qasban yihiin ama ku qasbanaantay inay iskaga soo hayaamaan isagoo baadigoobaya biyo baadi hoy dhegeyse waxaad caawin kartaad qoysaska iyo abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcaha bonga point ee safaricom fadlan ku deeq dhibcaha bonga point ee dadka ay abaartu saamaysay hayadda uncr ay hayd waa hayd markaasi caalim ah meel walba ay tagto dhegeyse aad ku arkayso fadlan waxaan ku leenahay qaraa xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash kadibna bixi ama ku deeq deeqaada ee dhibcaha bonga point ee telefoonkaada ku jira dhegeystayaal ku dir lambarkan saddex laba sagaashan saddex laba sagaashan iyo saddex toddobaatan sideed account number waxaad qoraysaa star f m dhegeystayaal fadlan maanta oo ka qayb qaado oo dabcan u diiwaangeli mise c ugu talagal oona ku deeq dhibcahaaga bonga point ee telefoonkaada ku jira adigoo lambarkan qaraaca markalan kugu celina xidig laba lix waa xidig hal laba lix waa xidig hal laba lix afar gees kadibna ku bixi intaad ku deeqi karto ama c dhibcahaaga bonga point adigoo ku diraa lambarkan thirty two ama soddon iyo laba sagaashan saddex toddobaatan sideed dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baraxumo aad jecelnaha saaxiibada dhammaan meel walba ay joogaan sida xuseen faliiro barnaamijka saaka inoo daafaray iyo sidoo kale siciid gaabo dhankaasi raamo sadiiq oo sidoo kale asagana mombasa ku sugan maxamed tumis asagana etoobiya xuseen isaakh dhankaasi raamo xasan boon gaariso ku maasan yahay shukran shakuran leeyahay jimcaalow ama jimcaalow oo jimcaale oo dhamcaan dumarkaasi mandheera iyo sidoo kale macalin xuseen mandheera maxamuud daahir dhankaasi masalaani soomane balanbala maxamed aadan banaan banaaney waa maxamed aadan raamo raalli ahaade iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi dhankaasi barquuqe haajir isagana dhankaasi banaaney dhegeystayaal idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari halkaasaan kusoo afmeeraya barnaamijka dhegeystayaal shukran shakuur wa shukran jaziila dhammaantiin dhegeystayaal maalinta bareyso arrimaha gargaarka binaadinimada qaxootiyaeda ayaa ballan inoo ah inta ka hore sidaasi nabadgelyo saaxiibayaal mahasanidiin dhammaantiin fadamalaki iyo stuudiyaha labaad saaxiibayaal